asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada dabcan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sidoo kale xubinta wargeysada xeelaha kala duwan ee qur-aan iyo qaybaha hadalhaynta saaxiibada sida kuusoo kaakicin ku abariisteen hadalhayntu waxyaalaha ugu weyn deegaanka iyo maqalka idaacadda qaybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaka taarikhda ku beeganta labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadda labada kun labiyo labaatanka maalin talaada ah adeegiisal bal saaka waxyaalaha waaweyn ay qorayaan mise ugu weyn ay qorayaan wargeyska hore iminka gacanteeda ku jira saaka wargeyska the standard ama daily nation aan ku bilaabay dhegeysta waxaa leeyahay maalmo yar ama dabcan farakuteris ama laba maalmood oo keliya u soo hartay inuu markaasi boqolkiisa maalmood u dhammaystirto madaxweynaha dalka william samoy ruto tan iyo doorashadii waddanka markaasi ka dhacday agosto bishii sideedaad ee sanadkan labada kun labiyo labaatanka wargeyska saaka faahfaahinayu halkan ka bixinaya isagoo dabcan uu kala qoray ilaa iyo qodobo markaasi gaaraya toban qodob oo markaasi kala duwan halka keliya ay ka suurta gashay afar qodob inta kalena waxaa leeyahay waa qabyo saddexna weli ma lasoo hadal qaadan xitaa dhaqdhaqaaqooda aada ayuu u yaryahay xitaa sida wargeyska uu qorayo wargeyska wuxuu halkan sidoo kale dabcan uu kaga qoraya ma faahfaahin uu kaga bixinaya bal inta hore aan ku bilaabna waxyaalaha hadda dabcan inta uu madaxweynaha la doortay william samey ruto u dhaqan gashay ayaan ku bilaabana dhegeysta waxaa leeyahay wuxuu inta badan diiradda saaray sidoo kalena wuxuu ka qabtay lixda garsoore ee wadanka dabcan madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta uu diiday inuu qalinka ku dugo mise u ansixiyo sidoo kale dhaariyo ayuu markaasi kow diiradiisa ku saaray tan iyo markii xafiiska loo doortay madaxweynaha waana tan ajandahiisa qorshihii hore ee ololaha haddii markaasi loo doorto inuu lixdaasi garsoore dib ugu soo celin doono sidoo kalena ay ka qaban doonaan shaqooyinka kala duwan dhegeystayaal sida wargeyska halkan saaka faahfaahin oo kaga bixinayo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal dabcan lacagta haslafan oo dadka markaasi danyarta dadka taagta daran ama dadka dabcan muruqmaalsada iyo weliba in ay wax ku qabsan karaan kuna kobcin karaan dhegeystayaal lacag loogu talagalay gaaraysa ilaa konton bilyan oo lacagta dalka uu dahfuray dhegeystayaal bisha hadda socoto ee disembar dhegeystayaal taasi oo inta badan loogu talagalay dadka inay wax ka qataan ama ay wax ka qaataan sidoo kalena lagu ogaado laakiin wargeyska wuxuu halkan in badan uu dafiraya arrimo fara badan oo sidoo kale xukuumaddii ruto ee hadda boqolka maalmood ee weli waxa ka qabanin laakiin maalmaha kale lama sheegayo laakiin inta hadda xilka markaasi loo dhaariyey iyo wixii ajandihiisa qorshihiisa koowaad ee ka mid ahayd waxaa sidoo dhegeystayaal ka mid ahayd in uu wax badan ka qabtay qaybta markaasi xafiiska iyo weliba qaybta markaasi portfolioga loo yaqaana ee xafiiska xafiis ku-xigeenka madaxweynaha in markaasi shaqooyinkooda ay markaasi wax badan uu kala qaban doono sidoo kalena noqon doono mid markaasi madax bannaan loo faragelin doonin dhegeystayaal kontaragtadada sidoo kale asagana dhankiisa ka saxiixanayo sida wargeysku qorayo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal xaquuqda dabcan dumarka inta badan oo xafiisyada ka shaqeeyo ayuu sidoo kale halkan qayb uu markaas ka dhigay iyadoona taasi leeyahay tig ayuu calaamada greenka ayaa la saaray oo laleeyahay ayadana waa la diradargeliyey oo xuquuq ayaa la siiyey xafiisyada madaxweynaha in inta badan ay ka shaqeeyaan dumar taasi hadda inta badan ugu badan ayaa la leeyahay waana higsigiisa iyo qorshihiisa waqtiyadii ololahii ku jiray in xuquuqda dumarka inta badan diradda la saari doono waxaa sidoo kale dhegeystayaal hadda calaamada x ay saaran tahay mise waxba xitaa uusan ka qaban mise uu daar waxaa ka mid ah gif women fifty percent of cabinet dabcan in boqolkiiba konton dumarka dabcan dumarka laga qeybgeliyo ama dumarka la siiyo xubin waa xubinta markaasi wasiirada dabcan xukuumaddiisa inkastoo taasi lagu tilmaamay in waxba uusan ka qabanin lagu tilmaamay boqolkiiba toddoba iyo labaatan keliya in uu usoo qaatay una saxushay wasiirada ee xubnihiisa ee hadda markaasi uu hogaaminaya isaga waxaa taasi dabcan inta badan leeyahay waxba muusan ka qabanin oo taasi waa uu ku fashilmay laakiin ololihiisa qorshihiisa ugu weyn ayaa ka mid ahayd in markaasi konton iyo konton laga wada dhigi doono ajandayaasha dhanka dumarka konton la siin doono halka raggana konton la siin doono ilaa iyo taasi haddana waxba kama suurtagelin waana lagu kala baxaya leeyahay taasi dib uma soo noqon karto ilaa markii dambe ilaa amar dambe ma ahine waxaa leeyahay sidoo kale dhegeystayaal lacagta zero rate interest lacagta aan markaasi lahayn dulsaar ayaa sidoo kale waqtiyadii ololihii uu ku jiray madaxweynaha sheegay in markiisaa loo doorto ay heli doonaan lacag aan dulsaar lahayn lacag ay ku shaqaysan karaan dadka muruqmaalatada ah dadka howkaska ah dadka waratada ah dhegeystayaal laakiin taasi hadda waxaa leeyahay ma jirto oo meesha laga saaray oo waxaa markaas la dul saaray lacagta ay qaadanayaan lacag ee dabcan interest ah ma lacag dulsaar ah si qof waliba ay lacagtiisa uu markuu soo celilayo lacag kale ee u dulfuusho waa taasi ayadana meesha way ka baxdeen leeyahay waxaa jiran waxyaalaha markaasi hadda oo madaxweynaha soo magac dabcan soo hadal qaaday haddana sidoo kale hadaladooda la wado laakiin haddana weli aan la dhaqankayn hadda waxaa ka mid ah qaybta markaasi dib u eegista ama dib in loo fiiriyo hay-adaha markaasi madaxa bannaan sida waaxda dembi baarista dalka d c i da waaxda ciidamada booliiska dalka waaxda la dagaalanka musuq maasuqa iyo sidoo kale waaxda dabcan waa attorney generalka ama xer ilaalyaha guud ee dalka waaxda dacwad soo ogidda dalka ee d p p iyo sidoo kale dhanka maxkamadaha taasi ayaa inta badan madaxweynaha waqtiyadii ololihii ku jiray sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono sidoo kalena xukuumaddiisa waxay ka qaban doonto ilaa hadda waxaa laleeyahay waxba kamuusan qabanin dabcan dib u habeysna kamuusan ku sameynin iyadoo taasi ee halkudhigiisidii ay ahayd dhegeystayaal inkastoo laakiin haddana uu sheegay in ay dhammaan laga doonaya in ay wada shaqeeyaan waaxda dambibaarista dalka ciidamada booliiska waaxda dambibaarista dalka iyo sidoo kale waa xer ilaalyaha iyo sidoo kale kuwa anshaxa la dagaalanka musuq maasuqa dhegeystayaal iyo maxkamadaha in ay wada shaqeeyaan sidoo kalena ay hanaanka siyaasadda banaanka ama dibadjoog ay ka noqdaan oo keliya qabtaan xafiisyada loogu talagalay in dadka ama ummadda ay ugu adeegaan taasi laakiin reformkeeda mise dib u eegisteeda weli ilaa hadda waxba amau ka qabana leeyahay madaxweynaha waa mid markaas hadda calaamadeeda oon weli u dhammaystirnayn laakiin wuu faraha lugta wuu la galay laakiin dhammaystirkeeda ayaa weli markaasi dhammaystirnayn ayaa leeyahay sida waxyaala qaaro hadda uu u dhammaystiray dhegeystayaal sida haslafan oo kale ma lacagta dadka danyarta loogu talagalay dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaal waa operational judi waa dabcan lacagta loogu talagalay ama uu sheegay in loogu dari doono waaxda dabcan garsoorka dalka si ay wax badan u fuduudeeyaan sidoo kalena ay howlaha ay u kala socdaan ee maxkamadaha garsoorka cadaadiska faraha badan iyo dhibaatada maxkamadeynta inta badan uu sheegay in dhibaato ay ka taagan tahay sheegay in hadda la doonayo in marka la derdergeliyo sidoo kalena lacag qorsho aqoondeen ah loogu talagalo sanad weliba ama sanad maaliyadad weliba taasina isagana wuu soo hadal qaaday waa uu ballan qaaday waqtina wuu la galay ayadana ma dhammaystiran weli madaxweynaha boqolka maalmoodna maalinta berito ayaa uga harsan ama ilaa khamiista ay ku egtahay dhegeysta sida wargeyska saaka halkan faahfaahin uu kaga bixinayo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeysan in dib u eegis ah dabcan uu sheegay inuu madaxweynaha ku sameyn doono sidoo kalena magaca laga bedeli doono la dhihi doono kenya revenue service haddana weli magaca ilaa hadda lagama bedelin waa kenya revenue waa waaxda canshuuraha dalka dhegeystayaal waxaana hadda weli ilaa hadda sideeda ku shaqaysa oo haddana waxba aan laga qabanin sida horaanba uu sheegay oo loo adeegsan jiray xildhibaanada siyaasiyiinta iyo sidoo kale in dadka lagu caburin jiray waaxda canshuuraha dalka taasi hadda iyadana waxba kamuu qabanin oo xitaa muu soo hadal qaadin fartana sidoo kale xitaa muu la gelin leeyahay oo xitaa qoraaladeeda ilaa hadda meel laguma hayo taasi ayadana waxbuu kamuu qabana leeyahay waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeysta lacagtahaan oo dabcan lacagaha in kountiyada markaasi dadka wax loogu qaban doono sidoo kalena ay ka faa'iideysan doonaan iyadoo loo adeegsanaya chartard economic lacagta dhanka dhaqaalaha ee wadanka lagu kabcinayo dabcan kountiyada oo lagu horumarinayo in lacag weliba loo qoondeynayo si wax loogu qabto bulshada dhallinyarada shaqala-aanta iyo weliba waa dardargerinta arrimaha horumarineed dhegeystayaal taasi ayadana waa soo hadal qaaday welina may dhammaystirmin ayaa laleeyahay sida wargeeska halkan uu qoraya dhegeystayaal waxaana dabcan halkan ay tilmaamaysaa sida qodbadihiisa uu markaasi ka jeeday waa xalfadaha kala duwan uu markaasi muddooyinkii u dambeysay uu qabanay tan ee markii lasoo doortay madaxweynaha ilaahay hadda waxuu markaasi inta badan ka hadlaya dhanka dhaqaalaha in wax badan ka qaban doono kana bedeli doono sidoo kalena wadanka dhanka dhaqaalaha ka xasilin doono ilaa inta markaasi wax looga qabanayo loogana bedelayo sida wargeeska halkan saaka uu tilmaamayo waa arrimo markaas iminkan isku dhex yaacsan oo isku dhaqasan haddana waa asaga markaas doonayo inuu kala saaro waxyaalaha u haboon ay waxyaalaha kala habooneen wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad ayaa saaka faahfaahin kaga bixinaya wargeyska daily nation soo qabso dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska dhegeystayaal dabcan warbixin naxdin leh oo saaka wargeyska ka diyaarinaya halkan nin lasoo qabtay kadib markii cunug yar uu indhaha kala baxay ama indhaha uu ka soo riday taasoo hadda ilmaha yar lagu dabiibayo mid ka mid a isbitaalada nairobi waxaana halkan la sheegaya cunugaasi yar sagini ishiisa ama indhihiisa uu ka bixiyey ninka lagu magacaabo alex mayna chongo oo markaas ciidamada booliiska ay soo xireen kaasoo dabcan hadda baaritaano ay ku socdaan sababta waxyaalaha arxamdarada u geystay in cunigaasu kala kaco hadda dabcan dhibanahan waraalihaada waa waxaa halkan hadda la sheegaya wargeyska uu qoraya ama uu sheegaya sida wargeyska puntland uu faahfaahina weeye wuxuu tilmaamayaa sida arxandarada iyo waxaa ku qasbay iyo waxa in dabcan uu ka doonayo cunigaas yar iyo dadka iyo waxa dabcan ku qasbay ayuu saaka wargeyska faahfaahinaya wargeyska waxaa hadda la doonaya sida dabcan uu kaga hadlaya waxyaalaha suurtageliyey iyo waxyaalaha dabcan cunigaasi tilaabada in dabcan ninkaas uu ku dhaqaaqo iyo waxaa ku qasbay iyadoo wargeyska halkan ka codsanaya dabcan in baaritaano xoog leh lagu sameeyo dhacdadan cuniga yar ee lagula kacay sida ku cad dhegeystayaal waa naxdin argagax leh yeliba danqasho leh in ilma yar saasi lagula kaco oo indhaha logala baxo dhegeystayaal ojool ayaa maalinta shalayta ka soo hormuuqday maxkamadda dhegeysta magistrate chris muango taasoo imaatay xiritaankiisa maalum kadib markii dabcan lasoo qabtay oo sidoo kale sheegtay hooyada inay baska nairobi usoo socotay markaas cunuga u qaaday sida warbixinta ay sheegayso dabcan waxaa halkan leeyahay in hadda booliiska ay baaritaano xoogan wadaan sidoo kalena waxyaalaha ku qasbay sida ay arrintan ku dhacday in cunugaasi uu la baxsado kadibna uu indhaha ka soo rido sabab la-aan ninkan oo dadiisa lagu qiyaaso siddeed iyo labaatan sana jir dhegeystayaal waa alex mayna ojogo sida wargeeska saakaalka uu qorayo wargeeska sidoo kale wuxuu qoraya hadda oo la doonaya in isbedelo lagu sameeyey qeybta hanaanka sharciga ee dhegeystayaal lagu imbij gareeyo mise isbedel waa dabcan xilka looga qaado gabanayaasha kulan shalay ay qabsadeen ayuu wargeyska halkan saaka kaga hadlaya waqtiyada ee kulamada ay qabsanayaan wakiilada m c yada sidoo kale ay kaga doodayaan kadib isku dhacyo mararka qaar ee dhexmaro m c yada iyo sidoo kale gabanayaasha iyagoo doonaya in xilka durbe ay ka qaadaan markay isgafaan taasi ay hadda doonayaan in xildhibaanada arrintan ay mooshin waa moshon ay ka gooyaan mooshin ay ka geeyaan si isbedel loogu sameeyo nidaamka laga doonayo m c a ga ama wakiilka m c ga xilka kaga qaadi karo kuna doodi karo sidoo kalena caddeemo uu la imaan karo gabanaha countiga wajeer axmed jiir ayaa sidoo kale kulankaasi shalay garwadeynka ah kana hadlaya xaaladaha dabcan inta badan ay gabanayaasha kala kulmaan m c yada kaasoo dabcan cadaadis fara badan ay ku saaraan tani waxaa imaanaysa kadib markii gabanaha countiga mweyru kawira ay sheegeen in xilka ay ka qaadayaan taasoo ay ku sheegayaan in ay adeegsato waxyaalaha loo yaqaano nepotism dhegeystayaal ama dabcan in qoysaskeeda ay xafiisyada ay ka shaqaalaysiisay sidoo kalena ay baalmartay heerka xafiiska u degsan ee countiga iyo weliba dastuurka dalka sida wargeyska saaka bogis afraad halkan saaka faafaahinka ka bixinaya dhegeystayaal haddaba saaka wargeyska waxa uu ka hadlayaa xaaladaha dhegeystayaal macalimiinta oo hadda dabcan inta badan loo soo jeestay t c job dabcan hadda ballan looga qaaday in la shaqaaleysiin doono sidoo kale xaafadahooda ama tuulooyinka loo kala diri doono afar iyo toban kun saddex boqol waa afar iyo toban kun toddoba boqol soddon iyo saddex oo hadda transfer ay markaas heli doonaan macalimiinta ayaa hadda waxay markaas waa guddiga shaqaaleysiinta dalka ee t s c ayaa sheegtay in la shaqaaleysiin doono dadkii horaan graduate gareeyey mise horaan dabcan jaamacadaha ka soo baxay waqtiyo fara badan dheera oo inta badan shaqa la-aan ah ayaa hadda diiradda la saari doonaa sidoo kale la shaqaaleysiin doonaa isbuucyada soo socdo dhegeystayaal iyo dabcan bilahaas bisha soo socto ilaa iyo februaario sida t s t s c ay ku sheegayso warbixin ay soo diyaarisay kagana hadlayso shaqala-aanta iyo macalin la-aanta ayaa inta badan sheegaysaa in hadda dabcan la doonayo in la derdergeliyo sidoo kalena lagu yaro laguna kabo baahida faraha badan ee ka taagan wadanka ee dhanka macalin la-aanta afar iyo toban kun toddoba boqol soddon iyo saddex ayaa hadda markaas la sheegaya in la soodgarayn doono mise arrimahooda la xalin doono sidoo kalena loo kala diri doono tuulooyinka si waxbarashada halkaasi ay uga qaybtaan iyadoo la adeegsanayo bolisiga ee inta badan lagu xalinayo xaaladaha macalimiinta ay la kulmaan ee markay iskuullada kale ay joogaan mise magaalooyinka kale hadda waxaa la sheegayaa in qof waliba meeshuu kasoo jeedo la geen doono halkan waxay sidoo kale tilmaamaysaa in macalimiinta majoritigooda ay hadda inta badan ay kala kulmaan xanuuno sidoo kale kala fogaansho qoysaska taasi ay hadda risoonka ama ugu weyn la doonayo in arrintan wax badan looga qabto laguna bedelo sidoo kalena sare loogu qaado dhanka waxbarashada komishinka ayaa hadda sheegaya in primariga waxaa sidoo kale ay sheegeen ama soo hadal qaadeen in iskuullada ee hadda junior secondary school sida heerka dabcan ay dhigayso manhajka ee c b c waxaa laga doonayaa in macalinka maamulka secondariga waa junior secondary school section uu heer ka noqon doono maamulaha dhegeystayaal isla iskuulkaasi ah gacanta ku hayo ayaa howlahaas isku qaban doona sida wargeesku saaka uu asagana qorayo macalimiinta ayaa dhammaana shaqaalaysiin doona iyadoo hanaanka bolisiga la raaci doono habshaqaalaysiinta wadanka iyo sidoo kale guddiga u degsan t c iskuullada secondariga primariga ayaa sidoo kale bari doonaan nambarada dabcan sida iskuullada junior secondary school fasaladeeda dhegeystayaal taasoo inta badan ka kabi doonto waxna ka kabi doonto iyadoo sheegayso in tareerin fara badan ee la siin doono dhegeystayaal xaaladaha wadanka sida wargeyska bogiisa saaka uu qorayo wargeyska dainy nation saaxiibayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan idaacadda star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin abarqa wanaag aswax wanaagsan saaxiibayaal balqaadka telefoonada imikana siiya saaka dhegeystayaasha say kusoo kaakicin ku abristeen maqalka idaacadda dhegeystayaal saaka deegaankaada ka waran maxaa laga hadlaya maxaana ka cusub balqaadka telefoonka dhegeystahu hore saaka iyo weliba hadalhayntiisa iyo deegaanku ku sugan yahay qadka telefoonka soo dhawaan ka xumaayo durbo qadku ka baxay isagana qadku kasii baxay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhowoon ku salaamaya walaal magacaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu yarkay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu baaba soo dhowow macallimow waay xadar dheeraan kaasoobi ah ee madarati hayareer saaka ka waran waa idin salaamay salaanka soo go-day kash iyo laabtaka udgoobada cuudka iyo catarka madarati shukran nairobi see lagu ahaaya aba macaan alxamdulilah tamaan baaba xadar dheeri nabad baan ku soo kacnay ilaahay dembigeyna ha dhaafo kii waalidkeyna intii bugta allah caafiyo intii dhimata allahu naxariisto ma garati aamiin caafimaad allah ku sii waa isku kaayna xariirisi kenyo idil assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu shukran baaba wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu waa maxamed tawane gaarisa dhikabure maxamed tobanay dhikabure saaka ka waran gaarisa maasha allah alxamdulilah mhm waan soo noodkacnay walaal alxamdulilah aad baan u fiicnay dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalintaa idin wacnaato iyo subax wanaagsan baan leeyahay aad baad mahadsantay maxamedow xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow alo alow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu amam shabaxsan gurigood abeem shabaax soo dhowow saaka
waan dhowahay walaal alxamdulilah boqol boqol weeye xawa bariga haye
hadalhaynta waxaa weeye saaka waxaa hal aan dhegeysanaya ilmaha yar ee indhaha lagala baxay ma garan haye
marka wo waxaad adiga aad joogto adduunka maalinba wax aad la yaabto unbaad maqlaysaa waa sax
marka alxamdulilah walaalo boqol boqol weeye waan ku fiicannahay alxamdulilah yusbakad waan ku fiicannahay waana salaamay shukran aad baad mahadsantahay amam shabaax saan gurigood soo dhowow salaamaya السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
ما شاء الله مديرة عليهم صلاة مديرة madheere ka waran xalimoy
والله نحرس إلهي أنقمنا أنا كعافية موغي mhm
الحمد لله إله وسان إكفي عن نويا لأن لنا نحرس أنقمنا الماء تحان كنا نوض الله ودم يا لنا قابو مساكين تا وحقة من هلا إيها بين القبوب كداعي والله واكيل ودي من الله نبوتي عن لها aad iyo aad cunuga indhaha laga baxay la sheegayana wallaahi waan ka xunahay kolley muslim idaal waxaas ahaadaba waxaas hadday nagu bilowdeen dhibaaba nagu soo aa- nagu aadana allah naga qabto aad baad mahadsantahay maadam adaa mudan shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wax la mid ah codka sare u qaad fadlan ethoobiya ka waran saaka
maasha allah walaalkii halkan ku sugan waxaan ahayn magaayo aad baan u kudhiibay haye
waan salaamaya walaalkii shukran aad baad mahadsantahay waan salaamayna gabadha iyadana xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
waan dhoway xaaji assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah dhaqane alxamdulilah ilaahay mahad leh haye waa iska fiican intaan aan had dhibaato ee maana maqlin aad iyo aad bash bash iyo barwaaqa adalaag uwe waxaa way niyoo watay gaalada waxaa way bilaabeen balaleeya dhaxalka hilibka in la xalaaleeyo oo dad lagu quudiyo haye waxaasa tilibka arkaya de waa adduun gebageba waaye mhm war looxdaa la qaatale looxda looxdaa la qaato diinta u noqon aad baad mahadsantahay maxamuud daahir raqane marka star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed cali kaala soo hadla gaarisa maxamed cali gaarse ka waran wallaahi gaarisa dee waa dhagdheg Hay.
waa soo kacay aha
waxaa dhib ma jiraan haye
adalaantir waxaa waye dee waa haslaf maanta saaka aad ka sheekaynaysay aada iyo aad taasaa igu cusub taasa dee waaba shan boqol oo caataa lagu siiyo adala af konton iyo afar lagaa sii goostee aha marka asiga le faa'iido ku qabo waa xabs dadweyne faa'iido ku qabo adaa afarta lagaa sii iyo todoba lagaa sii goostay dadweynena waxa la faa'iiday iska dhigaya aha adiga taartaa inta kaku taalaaba lagaa sii goosanayaaba kuta waa ni shilin yaa toba- labaatan iyo todoba shilin markaad bixinaysana waa labaatan iyo todoba markaad labixaysana waa labaatan iyo todoba waa konton iyo afar shilin meesha kaa gooday shantii boqol oo lagu siina waa lagaa rabaa marka muu ku saacideey bas waxaad caqli ku qaatee shukran aad baad umahadsan tahay Ah, marka dadweynaha waxaa iska ogaadana aad baad umahadsan tahay star f m soo dhawow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa ku salaamay abti fayzo waayo gaarisaan jooga fayse soo dhawow
aad baan u dhowahay een, goobtan gaarisa ka jooga xaafadda iftiin alxamdulilah jawiga aad buu degan yahay mhm
Ee, wallahi waxdii malahan ee, waxaa moodaa inuu gaarisa hergab ka shiday yaa mafahante Haye.
gaar ahaan xaafadda iftiin mhm
intaasun baan hadal hayaa marka dhegeystayaasha dhammaan waa salaamay waxaa leeyahay ducada nagu soo aadiya kasteerga waa aa dhulka nagu yar hayaa waa dhegeysanaa aad baad umahadsan tahay gabadhaasi u duceeya star f m soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
nimcamo salaan nimco masalaami ka waran
alxamdulilah haye
maasha allah alxamdulilah aadaan barwaaqaysanna maxaad su keenteen
nabad alxamdulilah la fiican yaha maasha allah dhagdhag soo ma ahan
aa shukran aad baad umahadsan tahay star f m soo dhawow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu star f m soo dhawow halo star f m
subax wanaagsan subax la mid ah
wacan maxamed waaye soo dhawow
waan dhowahay haye
alxamdulilah mhm
halkaan degannahay jawi degan lagu hadalistay xadar dheere haye
maasha allah iyo xaafadeyda gudahdeyda haye alxamdulilah aad baad umahadsan tahay dhamaanan maqlin haye
Ee, waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta inta xanaansan allah xaafiyo inta dhimata allah naxariisto dhammaan asxaabtayda qaaliga ee meel walba iga dhegeysanayaan subax wanaagsanaan le eroriso dan adina sidoo kale subax wanaagsan Shukran.
eroriso dan.
aad baad umahadsan tahay star f m soo dhawow
isbo marku muumin filaan u jeer codkaas sare u qaad fadlan
isbo subaxdana oo ku maqlaa subax la mid ah star f m soo dhawow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
ma fiican tahay yusuf bakad waan fiicanahay soo dhawow waa xaliimo miday oo joogta jarjara xaalimo maday jarjara ka waran wala fiican yaha cawabariga inta aan ka warqabna alxamdulilah mhm
abaaraha allaha naga bixiyo unbaan leenahay aamiin caafimaad kheyr qabana allaha na siiyo unbaan leenahay nabadgeshiinyo haye
imtixaanka ilmaha sugayaana waxsan allaha siiyo waalidiintooda ku farxaan baan leeyahay shukran aad baad umahadsan tahay
sidoo kale adaa mudan
soo dhawow walaalaan ku salaamayaa
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu isabaka subax wanaagsan waa deeqood waa cabdullaahi balanbalan deeqow dhawow soo dhawow alxamdulilah waa laska fiican subax wa- ummadda islaam meel kasta ay joogaan aliga subax wanaagsan mhm
jawigana saaka aad ayuu u macan yahay mm marka waaraha laa naga soo joogaan leeyahay shukran aamiin star f m soo dhawow halo star f m
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
magacaaga
Abdullahi, digon karham Mombasa.
lim- mombaaso ka waran saaka Alhamdulillah, lagu fiican yahay.
haye
Dhaw bishara.
shukran star f m soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa xasan gaarida xasan gaarse ka waran
alxamdulilah basbas buraaqo haye
alxamdulilah kaabeebaa ka jira gaar heesta ku wareegaya magaalada ha
leeyahay magaalada heesta laga daayo heesta laga daayo ninkii wax rabana alla ha baryo insha allah shukran star f m soo dhawow
halo waa ku salaamayaa
waa aadan samriyo ee, kaala soo hadlaya ee, ifo adaabka digital dhadhaab ka waran saaka ifo
Ee, alxamdulilah waa la fiiciyay wax dhib ma jiro haye maxaa hadal haysaa ree ifo
ee, ifo nabadan hayna waa fiicannahay laakiin abbaan rabaa in in uu gudbiyo ee, dadka reer ifo Ee, waxaa jirta xafiis mataqaana la dhahaa ee, education assessment resource center wuxuuna ku yeelaa iskuulka hormuud marka xafiiskaas wuxuu caawiyaa ilmaha ee, dhagaha bahasha maqalka mataqaana ayuu ka caawiyaa ee, ayaa laga bixiyaa ilmahana waa lagu daldaliyaa marka waxaan ogeysinaha reer ifo inay meeshaas ka faa'iidaystaan ay imaadaan ee maalinta talaadada ayay qolo mataqaana oo kenyana imaadaan oo arrimahaas ku takhasusay dhagaha waa laga cabiraa ilmaha Ee, shukran gaarsiinka la fiiriyaa kadibna mataqaana ee, waxaa loo sameeyaa bahasha oo maqalka zaa'idinaysay ee, oo mataqaana arrimahaasaa la aad baad umahadsan tahay hogaaminta ayaa laga caawiyaa aad baad umahadsan tahay shukran waa mahadsan tahay waa mahadsan saaxiibkaasi ee u maqlayaan ree ifo halkaasay garan saaxiibkaas uu sheegayo xigaa kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal goordhow warkii aad maqli doontaan isdeetii subaxnimo saaxiibayaal dhammaantiin ee subax wanaagsan qadka telefoonkan siinaya soo dhowow halow star f m
السلام عليكم asaan ka gudbaa dhegeystayaasi ninjiif loo egaay waan ku salaamayaa soo dhowow وعليكم السلام وبركاته dhagax le qaasim qaasim dhagaxli ka waran aad iyo aad baan xagan yahay dhegdheg soo ma ahan aa ilo halay waa noo guuseen maxaa jira halay waan kar wayne ma garan karayo waa- hadda waad maqlaysaan filayaa star f m soo dhowow halo star f m star f m soo dhowow waa ka xumaa dhegeystayaal sidii qadku telefoonku ka baxay warkii ayaad maqli doontaan dhegeysta laakiin hal qadka te- waa hal qof ayaan qadka telefoonka siinayaa isagana subax wanaagsan soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalkay firdowso gaarsa gaarse ka waran
alxamdulilah bashbashii barwaaqo dhagdhag soo ma ahan aad baa loo kicay wax ka quracsanayna wax dhib ma jiro alxamdulilah aad baa loo wanaagsan aad baad umahadsan tahay firdowsa gaarisa ku mahadsan tahay gabadhaasi qadka telefoonka u dambeysay saaxiibada meel walba ay joogaan dhegeystayaal waad mahadsantihiin intay xamdi guri is diyaarinayso bal hal qof kale aan sii laaco anigana star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa caashoo joogto masalaani masalaani ka war caasho
waa la fiican yahay maxaa haysaan
alxamdulilah maxaa laisku keena
roobka uu noo dhacay haye
iskuulka nabad baa noogula xiray sax
alxamdulilah yuusufow alxamdulilah alxamdulilah aad baa u ladanahay aad baad mahadsan tahay caashoy
aa shukran gabadhaas way mahadsan tahay dhegeystayaal qadka telefoonka u dambeysay waa hagaag idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan kuna soo dhowada barnaamijka hogaanka xaaladaha arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada talaadol balkan idaacadda star f m aad ka dhegeysan- aad ka dhegeysataan saaxiibayaal waa maalinta arada ku beegan tahay talaadana ay tahay labaatanka bisha labiyo tobnaad ee diseembar sannada labada kun labiyo labaatanka amaal doontaan dhegeysa warbixino kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobeen kasoo xiga noogula talagalay dadka markaasi aadka u daneeya xiiseeyo iyo warbixinadii waxyaalihii ugu dambeeyey dhegeystayaal war- wadamada markaasi soomaaliya ukrain iyo sidoo kale etoobiya iyo dalkani kenya Ah, dhanka iyo weliba digninada markaasi qaramada midoobey ama hay-adaha ay inta badan ay soo diraan dhegeystayaal ama ay u diraan dadka Waxaa soo xig- kala xigan doonaa hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada w f b hay-adda markaasi qaxootiyada u n h c r hay-adda caafimaadka w h o hay-adda beeraha faw unicef caruurta iyo save the children iyo ayadana qaabilsan caruurta badbaadada howlahaasoo dhan ayaa dhegeysa islaa dabcan isha marin doona haddii ay bahraale ka noqdo dhegeysa intuu barnaamijka ku jiro ilaa iyo tobanka barqanimo saaxiibayaal intuu barnaamijka wada ku jiro waxaad maqli doontaan arrimaha ilahyada iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan wararka barnaamijyada dhegeystayaal haddii ay bahraale ka noqdo yusubakada yaalaba barnaamijkan ii daadiyaa saaxiibayaal intaan qodobada markaasi aan sii gudagelama soo qaado aan soo qaadanin dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah daayadda qaramada midoobey un c r waxay hadda markaasi digniin u diraysaa dadka sidii wax badan ooga qaban lahaayeen dhegeystayaal haddaba maanta dhegeystayaashku waxaan ka codsanaya in telefoonada ay soo qaataan kadibna ay ila socdaan waxyaalaha aan qaraaci doono sidoo kalena ay uga faa'iidaystaan cid weliba geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareedee abid muddo afartan sana ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun labaiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey oo qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeen balse unhcr waxay imika la daradhacaysaa baahida u badan si wax dadka uga qaban lahaayeen uuna dabooli lahayn baahida inta badan dadka imikan ay haysato ee ay ka wajaheen abaartii waddanka ku dhufatay unhcr ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point lagu ade- loo adeegsado ka jawaabibta waa ka jawaabibta abaaraha dhegeysa ma la socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxaa iminkan aad u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar abaartu waxay baabi'isay eheladoodii caruurtooda dhegeystayaal iyolaba dad fara badan oo isjeclaan kala geysay dhegeystayaal xaalad adag ay wadanka inta badan ay dadka qaxootiyada kala kulmeen dhegeystayaal waxaa dadkaasi iminkan ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iskaga soo tegaan iskaga soo qaxaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy sida warbixinta markaasi qaramada midoobey soo saartay yunis yaareh dhegeysta waxaa waad caawin kartaa qoysaskaada ama qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaha ee aboonka poytay safaricom si cid waliba uga faa'iidaysato sidoo kale dabcan uga qabato una deeqda dhegeyste dhegeysta waad caawin karaysaa qoysaska abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point markaana kugu celin safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonka point dadka abaartu saamaysay hay-adda unsr waa hay-ad caalami ah ku sugan goob weliba oo hadda markaas cid waliba laga doonaya inay u taakulayso ama wax ay ugu qabato dhegeystayaal haddaba maxaan kaa doonayna dhegeystayaal haddaba telefoonkaada soo qaad fadlan gacantaadaad ku haysato telefoonkaada gacanta soo qaado waxaa lagaa raba keliya lacag ma aha dhegeyste lacag lagaama rabo laakiin waxaa lagaa raba dhibcahaaga bonka point in dadkaad waxaad ugu qaban karto waxaad ugu deeqi karto dhegeystayaal maanta oo keliya lagaa doonayaa beri dad kale beri dambe dad kale si dadkaasi wax badan loogu qabto dhegeystayaal marka hore waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix afar gees kadibna waxaad kusii dhufanaysaa markay ku subax libana bonga lamba two ayaad kusii dhufanaysaa kadibna waxaad sii aadaysaa lamba two kalea kusii dhufanaysaa baybil baybilkaasi waxaa kuusoo baxay waa baybil bonga point waxaa haddana kusii dhufanaysa markaad ku dhufaso lambarkaad qoraysaa inaad geliso lambarkan soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ayaad gelinaysaa kadibna click waad ku dhufanaysaa okay haddana waxaa kuu soo baxaya account name geli account name waxaad qoraysaa star f m star s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna okay baad ku dhufanaysaa kadib waxaa lagu leeyahay imisaa rabtaa inaad ku deeqdo dadkaada abaarahu ay saameeyeen waad gelinaysaa hadday toban ay tahay hadday labaatan ay tahay iyo hadday boqol ay tahay iyo haddii laba boqol ay tahay oo lacagta bonga point lacag kaashi ma aha ama lacag adiga telefoonka m pesa kugu jirta ma aha waa dhibcihii telefoonka dhegeystayaal ee ku aruuray in qof waliba markaas ugu deeqo dadkii abaartu saamaysay kadib qofku intuu doonuu gelinaya kadibna okey ku dhufanaya isla deg deg isla markiiba waxaa u soo baxaysa fariin waa kadib markaad ku dhufato waxaa lagu leeyahay piinkaada sirta adiga gasho oo adiga qaaska gooniga ku ahayd kadib waad gelinaysaa kadibna okay aad ku dhufanaysaa kadibna fariin ayaad kusoo dhacaysa lagu leeyahay waa ku mahadsan tahay si dadkaada waxaa ugu qabatay uguna deeqda dhegeystayaal haddaba fadlan aan ka faa'iidaysano waa in yaroo kooban qof waliba isku taxaluujiyo ha ku dadaalo sidii wax uga qaban lahaa abaarta hadda waddanka markaasi ka taagan inta weliba geeska afrika oo qof waliba intaasi dadkiisa uu ku deeqo lagaama doonaya inaad biye geyso lagaama doonaya in cunno aad geyso lagaama doonaya waxaasoo dhan balse lacag inaad bixiso xitaa lagaama doonaya laakiin waxa lagu leeyahy keliya dhibcahaaga bonga point ee safaricom wax yar um ku deeq si dadkaasi loogu gargaaro waxna loogu qabto dhegeystayaal waa fursad inta waliba dad waliba laga doonaya inay hadda ay ka faa'iidaystaan saaxiibayaal waxaan kuugu sii daray saaxiibayaal dhegeystayaal haddaba m koba m koba waa shirkada iibisa telefoonada gacantii weliba aaladaha gacadceed ah ee cid weliba ay awoodi karayso sidoo kalena amahay kusoo qaadan karta ama ku heli karayso si aad u iibsato macaamiilka wuxuu u baahan yahay keliya inuu bixiyo qayb horumaraysa iyo weliba lacag maalinla ah keliya ma boqol shin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal horumaraysa ayuu qofka ku cusboonaysiin karaa gurigaaga shaashada cadceed ah iyo weliba twenty four solar t v inch wada tiftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeyso telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa dabcan kubadaha cagta dabcan qaaradaha yurub ee ka socda iyo weliba kuwa afrika iyo sidoo kale musalsalaadka filimada hindiga dhegeystayaal iyo sidoo kale muxaadarooyinka ayaa halkaasi kala socon kartaa dhegeystayaal telefishinkaada waxaa dunida hadda insha dhammaan lagu wada hayaa dabcan dunidan horumartay dunidan iminkan dhammaan wax waliba xiiseeyaan dabcan aadka loo xiiseeya wararka barnaamijyada iyo sidoo kale musalsalaadka haddaba waxaa laga yaabaa in adiga t v la-aan ay guriga kuu taal ama t v la-aan ay guriga joogto waxaa laga doonaya keliya inuu qofka dabcan uu iminkan is-abaabulo sidoo kale uu soo qabsado m coba t v-deeda mid deen ah iyo sidoo kale mid maah in yar iskaga bixin karo dhegeyste dhageys waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanad bidaash ah markaad iibsato telefishinka dhageysi xasuusnow in adeegan oo ay ku keenay iskaashi ka dhexeeya m koba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maantaba la xiriir m koba soo iibsa telefishinka cadceeda iyo weliba agabka kale ee muhiimka adigoo lambarkan qaraacaya sidoo kale mase ka faa'iidaysanaya dhegeystayaal qaraac eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kale aan kugu celi waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toos aad u qarci kartaa dhegeysta le haddaba kala xiriir m koba haddaad u baahan tahay telefoon iyo haddaad u baahan tahay shaashadaha tvda iyo haddaad u baahan tahay dhegeystayaal raadiyaha qoraxda iyo tooshashka iyo waxyaalaha gacanta dhegeystayaal iyo weliba agabka kale ee jikada ay ka mid tahay waxyaalo fara badan ayaa ka heli kartaa dhegeystayaal m koba qof waliba asigii dadaalkiisa ay ku xiran tahay iyo sida uu qofka uu iskaga bixin karo iyo iyo amaada uu qofka soo qaadan kara dhegeystayaal waanta maanta fursad ayaa haysataa oo ka faa'iidaysa m koba dhegeystayaal waxaan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka iyo binaadinimadii qaxootiyada dhegeystayaal aan ku bilaabay iminka hayadda qaramada midoobe u n ocha kadib ay dabcan warbixino kala duwan ay soo baxeen ama la soo saaray warbixinataasi tii ugu dambeysay ee cuniyarada soomaaliya iskudibaha gargaarka waa bini'aadinimada ee qaramada midoobey halkaasi tegey waxaana dabcan uu ka hadlay waa ninka loogu magacaabo waa aadam abdalla mawla ayaa sheegay in heerka macluusha aan laga soo gudbi dabcan laga soo gudbin dalka laga soo gudbiyey wakhtigan taasna ay ku timid dabcan dadaal ay sameeyeen dabcan maamulada waa maamulayaasha dalka iyo weliba kuwa maxalliga ah si sare qaadinta heerka macluusha iyo gargaarka bini'aadinimada dhegeystayaal si kastaba haba hatee dabcan waa howlwadanada barnaamijyada kala duwan ee lasoo sheegay ee lagwada ayaa dabcan sheegaya in noo sheeg inay sheegeen xitaa iyadoo aan markaas lagu dhawaaqin macluusha xaaladuhu ay weli taagan tahay mid markaas laga baxayo dhibaatada adag ee soo bare ay soo mareen dhegeystayaal waddanka soomaaliya xiisadaha hoose ee maysan soo dabcan soo dabcan waa xiisaha mararka qaar oo laga doonaya in ay wax badan ay ka qabtaan kana bedelaan xitaa natiijooyinka dhibaatada keeni karo ayaa hadda ah mid markaas kumeel gaar ah oo noqonaysa in ay baajinayaan kuwa kale ee dhibaatooyinka kale laga yaaba in xitaa lasoo gudbiyo macluusha ayaa hadda la baajiyey dabcan sida warbixinta ku sheegaysa ayaa hadda la baajiyey inta u dhexaysay oktoobar ilaa iyo bishan disembar aynu ku guda jirnay sanadkan labada kun labiyo labaatanka laakiin siddeed ebic saddex milyan oo qof ayaa la filayaa inay wajahayaan dhibaato wejiga saddexaad ama heerarka ay kasii dara karaan cuniyarida inta u dhexaysa bilaha abriil iyo juun labada kun saddex iyo labaatanka tani waxay ku jirtaa in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof oo soo wajahda xaaladaha macluusha ama herarka masiibada ee cuniyarida dunida iminka ka taagan iyo sidoo kale waddanka soomaaliya wejiga shanaad sida gargaarka biniaadinimada ayaa la filayaa inuu hoosudhac xoogan ku imaado sababtoo ah maalgelinta ee markaas iminkan xadidan oo sidii la rabo waxba aan looga qabanin sidoo kalena loo fulinin iyadoo weliba wadamadii ballamaha qaaday aana waxba ka soo aruurin sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegayso cabdalla mawla faahfaahinayo waxa uu sheegayaa in hadda la doonaya sidii xaaladahan dhibaatadan iyo weliba dhibaatada inay sii kororha looga doonaya in wax badan ay ka qabtaan waa sideed dhibic saddex milyan oo qof oo dabcan hadda wajahayaan dhibaato xaalado adag dhegeysta bilaha soo socdo ee ibriil iyo sidoo kale juun labada kun saddex iyo labaatanka sida warbixinta ay ku tilmaamayso macluusha ayaa weli dabcan suurtagelnimin dabcan suurtagelin dabcan xogaha laga bilaabo abriil ilaa iyo junwaa juun waa juun oo sanadka soo socdo wixii markaasi ka dambeeya haddii gargaarka aan la joogtinin iyo haddii aan saadaasha hadda runta laga sheegin in roobabka bilaha abriil iyo juun labada kun saddex iyo labaatanka ay hoos u dhici karayaan dooni karaan iyo weliba in inta badan laga doonayo in dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo sidoo kale hay-adda qaramadaha midoobay u qaabilsan cunooyinka w f p si deg deg hadda wax kaga soo saarto warbixinno dhammaystiran oo dabcan mustaqbalka fog eh ama long time dhegeysto waxa loo yaqaano oo hadda laga doonayo in laga sii baaraandego si dhibaato kale waddanka marka lasan oga sii dhicin tan hadda tan hadda la joogo laga gudbayo ee abaartu iyadoo meelaha qaar iminkan roobabka laga sheegayay inay ka dayin waddanka soomaaliya balse warbixinta waxay tilmaamaysa in aysan badnayn howlwadeenada bini'aadanimada ayaa dabcan sheegaya inay gaareen ilaa lix dhibic siddeed milyan oo qof oo gargaar ah oo nafbadbaadin u baahan sida warbixintii macluumaadka laga soo ururiyey iskala kaashadeen hay-ada maxalli ah iyo hay-adaha markaasi qaramada midoobey u n c r ee inta badan kaamamka barakacayaasha warbixinada ka soo arinaya halkaasi lagu keedinayo waxaan u baahannahay inaan joogteyno oo aan dabcan wajahno wanaajino gargaarka bini'aadinimada si aan oga hortegno khasaaraha nafeed iyo weliba silaca kale ama silacyada inta badan dadka ay la kulmaan taasoo inta badan ugu badan hooyada iyo dhallaanka carruurta iyo sidoo kale dadka waayeelada iyo weliba hablaha yaryar sida warbixinta ay ku tilmaamayso si wadajir ah ayaan markaas uga hortegayna macluusha inkastoo si kumeel gaar ah hadda aan diiradda u saarayno walow qorashaadka ay nagu yaryihiin waxaan u baahannahay inaan midnimo caalami ah si aan u u hubinno inay tani u noqoto xaqiiq jirta ah ee dadka soomaaliyeed u baahan yihiin si loogu dabo- si loogu dabooli lahaa baahida faraha badan macluusha iyo weliba xaaladaha deg deg ah dhegeystayaal qorshaha ka jawaabista biniaadinimada soomaaliya labada kun labaiy labaatanka h r waa h r b oo lagu raadinayo laba dhibic waa laba dhibic laba toddoba bilyan oo lacagta doolarka maraykanka si loogu si loogu daboolo baahida toddoba dhibic lix milyan oo qof ayaa waxaa ka maqan wax ka badan hal bilyan oo lacagta dalka iyadoo lacaga yar ay weli hadda soo aruureen inkastoona weli sidaa eh, aysan u dhammaystirneen dadka amaahda ama sidoo kale sheegeen inay eh, wax badan ka qaban doonaan sidoo kale bixin doonaan dhibaatada xaaladaha iyo gargaarka sida cunno sida cunnada biyaha biyo nadiifa iyo sidoo kale iskuulo iyo fa- habka fayadhowrka ee caafimaadka ay doonayaan in wax kaga qabtaan laakiin ab cabdalla mawla waa dabcan mawlaana waa cabdilmawlaa waa cabdilmawla waa aadam cabdilmawla waxa uu sheegayaa in he- dabcan heerka macluusha ee hadda ay tahay mid aan sidoo kale loo fiirsan karin sidoo kale aan la dhegaysan karin ilaa markaasi arrimo deg dega wax looga qabto iyo sidoo kale mustaqbalka fog lagu soo aruuriyo nidaamka si wax looga qaban karo laguna ilaalin karo xaaladaha dadka imikan ay la daala dhacayaan ee wadanka soomaaliya guud ahaan ayay tilmaamayeen sheegi dhegeystayaal iyadoo sidoo kale la kala qaadin dhegeyste waxaa intani ay sheegaysaa in toddoba boqol oo kun oo qof soo wajahday xaalado macluul ah ama heerka masiibada ah taasi hadda ay ka mid tahay cuniyarida laakiin waxay sheegayaan in inta badan ay hadda la kulmayaan hooyada iyo weliba hooyada wa- waa kuwa hooyada dhallaanka hooyada wallaca iyo sidoo kale dadka waayeelada ah caruurta yar ee ka yar shanta sana inay hadda ay xaalad culus adag ay dareemayaan sida warbixinta ay ku tilmaamayso weli idaacadda star f m cunto gobolka waqooyibaray dhegeysanaysaa dhegeystayaal bal iminkan aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waa islaamiya college waana iskuul markaasi college ah Ah, sidoo kale ka diiwaangashan kana qayb ah dhegeystayaal guddiga waa dabcan iskuullada farsamada ee dalka ee t waa kuwa loo yaqaano t v t c tivet dhegeystayaal si aad si kooban haddaan kugu dha tivet ayay markaasi ka diiwaangashan tahay islaamiya college imikan wuxuu bixinayaa certificateka iyo sidoo kale diblomaha ee xaafadda nairobi ama nairobi dhegeystayaal ee dhankaasi backroad ingara haddaba waxaa markaas iminka laga codsanaya waalidiinta kuwa hadda imtixaanada iskuullada u sa- dabcan u sameeyey natiijada usoo baxday in waalidiintu ay caruurtooda halkan ay ula soo cararaan islaamiya college dhegeystayaal wuxuu biyaa business studies development studies information communication technology waa i c t dhegeystayaal literacy cosaska ee luuqadaha ayuu sidoo kale bixiya sida ingiriishka carabiga swaxiliga frenchka iyo sidoo kale luuqadaha markaasi meedaarka ah dhegeysta ama sign language waxaa loo yaqaano waxaa sidoo kale kole islaamiya college uu yahay isku- dabcan kolejyada ugu wanaagsan sidoo kalena qiimo jaban ah, caruurta iyo sidoo kale lacaq in yar in yar ay ku bixin karaan waalidiinta intay iskuullada caruurta waa intay iskuulka ay ku jiraan mise collejka ay ku jiraan iskuulka waxa uu la shaqeeya ama kolleejka waxa uu markaasi bahwadaag ay yihiin mise xiriir ay la leeyihiin kenya methodist university kemu isagana markaasi bixi koosaska sida leadership and professional management business management hospitality and Touris- tourism haya and beauty therapy international computer and digital literacy haddaba dabcan isdiiwaangelinta way socotaa waxaa lagu leeyahay fadlan is- kis- iska diiwaangeli oo caruurtaada u diiwaangeli oo si wacanna iskuulka waxa kaga bartaan waa iskuul heer sare ah waa iskuul taqasuska markaasi eh, dabcan macalimiinta qasus leh waxbarashada ee halkaasi xaadir ku yihiin waxay isdiiwaangelinta bilaabanaysaa labada ilaa iyo toddobaday soconaysaa dhegeystayaal iyada sidoo kale haddana aad ka qayb qaadan karto mise aad la xiriiri karayso waxayna imtixaan dabcan bilaabanayaan fasalka sagaalka bisha lab- waa bisha koowaad ee janaayo ama janwari koosaska waa imtixaan dabcan koosaska imtixaanada waa neeg iyo sidoo kale kemu dhegeystayaal dhammaan waxaa loo sheegaya dadka doonayaan oo dabcan inay qayb markaasi ka noqdaan kolleejkan islaamiya college inay soo codsan karaan sidoo kale soo dalban karaan waxaana laga dabcan labaatanka cunuga ugu hore loo samayn doonaa discount ama qiimi dhimis labaatan ah boqolkiiba waa labaatanka ugu hore dhegeystayaal islaamiya college wuxuu ku yaalaa dhegeysta waddada dheer ee gaara ee park road dhegeystayaal nairobi xaafadda waa dabcan dhankaasi park road ee nairobi islaamiya college waxaa markaasi halkaasi xaadir ku ah macalimiin heer sare takhasus iyo wax weliba waxbarashada weliba heer jaamacadeed warqado ka wato dhegeystayaal wixii faahfaahina macluumaada ciddii danaynayso ciddii rajaynayso ciddii rabto in caruurteeda wax wanaagsan ay ka bartaan waxaa hadda loo sheegayaa in islaamiya college ay u hayso warbi- dabcan warbixinno kala duwan iyo sidoo kale waxbarasho heer sare ah oo cuniga ku aflaxaya dhegeystayaal lambarkan kala xiriir eber toddobo siddeetan iyo sagaal konton labaatan iyo kow toddobaatan iyo kow lambarka mar kale aan kugu celi waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow dhegeystayaal maantaba qayb ka noqo islaamiya college oo caruurtaada waxbarasho wanaagsan oo la raadiya dhanka kolleejka dhegeystayaal mana ka foga xaafadda islii toban daqiiqo keliya loo soconaya dhegeystayaal islaamiya college cid weliba danaynayso fursad way haysataa keliya ma aha luuqadaha xitaa xitaa luuqadaha dabcan keliya ma aha eh, koosaska kale ay bixinaysa xitaa luuqadaha way bixinaysaa cidda danaynaysa carabiga cidda danaynaysa luuqadaha ingiliishka kiswaaxiliga frenchka iyo sidoo kale luuqadaha meedaarka dhegeystayaal ama sign language waxa loo yaqaano xalanteenu maanta ha ahaato islaamiya college dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada ayaa dhegeysanaysaan weli dhegeystayaal Eh, qodobo fara badan ayaa dhegeysta lainoo dhiman sidoo kale dhanka soomaaliya qusayso laakiin marka hore iyo ogolaada dhegeysanana soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah oo aan u n h c r saaxiibayaal saakana doonayna saaxiibo fara badan in ay ka qayb qaataan u n h c r si dadkan u taakuleen waxna oga qabana dadka abaaraha dadkeenu ay saameeyeen weliba kuwa qaabsata waqooyi bari haddaba geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sano ah ilaa iyo horaantii sanadka labada kun labiyo labaatanka hal iyo siddeed milyan oo qof ayaa guryahooda kaga cararay ayagoo raadinaya biyo iyo cunno hooyi hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaskii abaartu saamaysay balse u n h c r waxay iminka la daaladhacayaan baahida ee- waa waa baahi aad u tiro badan ee dadka iminka sidii wax looga qaban lahaa unhcr waxay hadda kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegso- loo adeegsado ka jawaabidda- waa ka jawaabidda- waa ka jawaabidda abaaraha dhegeysta ma la socota in dhibcaha bonga point aad ka caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ee waxay iminkan aad u saamayso nolosha caruurta dad fara badan dadka qaar abaartuna waxay baabiisay ehladooda sida hooyo aabbo walaal iyo waxa la mid ah waxaana keentay sababtay abaarta xoogan ee waddanka ka dhacday waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga xayaamaan ama sidoo kale soo hayaamaan ayagoo baadigoobaya biyo iyo baadiyo hoy halka qaarkood ay magaalkaaf soo galeen dhegeyst waxaad caawin karta waad caawin kartaad qoysaskaada dadkaada ehladaada qaraabadaada abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga point ee safaricom ogsanow dhegeysta dhibcahaga bonga point xitaa waa kuwa dhacaya bishan ayaad u- ayaa u dambaysa xitaa haddaad isticmaalin ama haddaad kaar ka soo rafanin laakiin hadda waxaa lagu leeyahay bal inta kale eh, bini'aadinimo u isticmaal haddaad toban labaatan soddon waxay tahay baa qofka laga doonaya inuu wax ugu ugu gargaaro dhibcahaasi bonga point fadlan ku deeq dhibcahaga bonga point dadkii abaartu saamaysay yohanisiyaar hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiyada waxay hadda sheegaysaa in dadka dhibaato ay ku jiraan sidoo kale laga doonayo in anaga markaasi aan samata bixino sidoo kale wax aan oga qabanno haddaba sideen samaynayna dhegeystayaal haddaba waxaan qaraacaynaa xidig hal laba lix afar gees hal laba lix afar gees xidigaad qaraacaysaa star one two six hashaad qaraacaysaa dhegeystayaal kadibna waxaa aadaysaa lipa bonga lipa bonga markaad aado waxaa kuu soo baxaya dhegeystayaal bay bay goods iyo bay bill haddaba bay goods markay kuu soo baxdo dhegeystayaal iyo bay waa bay bill waxaa kadib aadaysaa bay waa bay waxaa aadaysaa bay waa bay bill bonga point aad aadaysaa kadibna waxaa lagu leeyahay lambarka halkan geli lambarka aad doonayso inaad ku dirto waa lambarkan haddaan kuu yeerinayo meel ku qoro soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo siddeed waa thirty two ninety three seventy eight dhegeystayaal waa thirty two ninety three seventy eight dhegeystayaal ayaad qaraacaysa kadibna waad ku dhufanaysaa okay waxaa lagu leeyahay account name geli account name waxaad qoraysaa star f m star s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna click okay aad ku dhufanaysaa kadib waxaa lagu weydiinayaa imisaa rabtaa inaad dadkaada aad ku deeqdo intaas bonga point dhibcahaaga waxaad gelinaysaa labaatan soddon boqol konton laba boqol kun laba kun toban kun inta adiga awooddo dhibcahaagaa laga hadlaya dhegeysta lacag kaasha lagama hadlayo dhibcaha bonga point adiga ku aruuray ayaa laga hadlayaa taasoo looga gol leeyahay sidii wax looga qaban lahaa looguna taakuleyn lahaa looguna badbaadin lahaa dad aad u tiro badan oo macluul hadda ay hayso dhegeystayaal kadibna codkay aad ku dhufanaysaa waxaa lagu leeyahay biinkaada sirta ah qarsoodiga ku ah geli adigoo geesaa iska fiirinayso ayaad gelinaysaa kadibna fariinta waad ku mahadsantaha lagu leeyahay oo waxaa lagu leeyahay dabcan dhibcahaaga waad ku deeqday oo sidii la rabaa u adeegsatay haddaba aan isticmaalno fadlan aan u gargaarno dadkeenna fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda uncr waa hay-ad caalami ah ee ku sugan goob waliba adeegso maanta dhibcahaaga uguna deeq star one two six hash lipa bonga point baybill bonga lambarka ku dhufa thirty two ninety three seventy eight account name star f m qor lacagta geli inta lagaa doonaya dhegeystayaal laakiin kaash ma aha waxaa lagu leeyahay waa dhibcaha bonga point ha isku qabsin haddaba howlaha waa dhibcaha bonga point kadibna biinkaada gooniga sirta kuwa geli kadibna okey kusu dhifo oo aad ku mahadsan tahay sidaasi ayaa dadkaad wax uga qabatay dhegeystayaal un sara arintaasi kuusoo gudbisay oo kulena maanta bal waxaan u wada qabana dadkeena bal iminkan aan soo qabtay dhegeystayaal dabcan qaramada midoobay ayadana qaybteeda wadanka ukraine kaaliyaha xogeyaha guud ee arrimaha biniaadinimada ee iskudubaha gargaarka biniadinimada martin grivin ayaa ku jira maalintiisa dabcan maalmaha halkaas uu ku tegay isbuucaynu soo dhaafnay booqasho ukraine dabcan wuxuu ku sugnaa magaalada kesron hal bil kadib markii dowladda raali noqda dhegeystayaal waxa uu ku sugnaa magaalada kaysron bil hal bil kadib markii dowladda ukraine ay dib ula wareegtay gacan ku-haynta sida ay sida aad ogtihiin magaalada ayaa dhowr boqol oo kilomitir u jirta jiida hore ee dagaalka waxaana si joogta ah loo wareeray loo weeraray bilihii lasoo dhaafay labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya guryo badan ayaa markaas iyo waa dabcan keli ah ayaa dadka rayidka iskaga qaxeen oo halkaasi ka tegeen ku jiraan dad ilmo yaroo iskuulla akhrisanaya iyo weliba goob caafimaad ah oo halkaas albaabaha la iskugu dhiftay waa sida warbixinta ee markaasi qaramada midoobey un oja ay ku soo warramayseen mr grivin ayaa dabcan la kulmay duqa magaalada haylna ee lonova iyo gavanaha lesrov waxayna markaasi labaduba oga mahad celiyeen qaramada midoobey u nt iyo weliba bulshada biniaadinimada taageerada wakhtiyada la siiyey dadka reer kherson bilihii lasoo dhaafay kolonye dabcan waa hay-adda qaramada midoobey qaybteeda biniaadinimada ayaa biyo cunno iyo daawooyin bustayaal iyo weliba agabyo kale oo muhiim ah u keentay dad ee ku sugan wakhtigaasi ku sugnaa kesron qaramada midoobey ayaa sidoo kale u dirtay koronto dabcan koronto dabcan ee ayagaas dabcan qeyb koronto ay ku dhalin karayaan oo maalinta ah si loo hubiyo in isbedelada ay weliba qabowga halkaasi ka taagan si ay u helaan kuleel jirkooda inkastoo ay waxyaalaha soo gaartay ay hadda aso dabcan aysan qeybta ugu weyn ay tahay qeybta tamarta oo hadda weli aysan ka soo kabsanin master grivin ayaa sidoo kale ku baaqay xarunta ay ku jiraan in shaqaalaha gargaarka waa mutadawaciinta iyo sidoo kale maamulka inay taageeraan dadka noloshooda korol sidii wax looga qaban lahaa doorkan bilaha soo socda dhegeystayaal iyadoo sidoo kale qaramada midoobay weliba qaybteeda markaasi moscow oo u diray fariin si ay arrintan u joojiso dhibaatada iyo xaaladaha militariya halkaasi ka wado mr griffin wuxuu arkay dad markaas wuxuu arkay dad safaf dheer ugu jira si ay u heli lahayn cunno iyo dhibaq iyo rooti tani waa dabcan tii ugu xumeed abed waddan barwaaqo ayn hal mar sadan ay isku bedesho sida uu hadalka u dhigee waxa uu sheegay in saameyntan ay dad fara badan hadda ay dabcan waa saameynta ay dad fara badan hadda ay aad waa saameynta xooggan ee dagaalka wadanka ruushka uu ku wada ukraine ay dhibaato xooggan ugu keentay sidoo kale dad fara badan guryahooda ka barakaceen iyadoo wadamo fara badan ay aadeen dhanka iskuullada waxbarashada jaamacadihii ayuu sheegay in inta badan albaabaha laiskugu dhaaftay sidoo kalena xakad xooggan ku imaaday qaramada midoobey ayaa sheegtay in hadda kaalinteeda doorkeeda ay doonayso inay ka qaadato sidii dabka dadkaasi iyo qaramada midoobe uga hadli lahayd xaaladaha waddankaasi ka taagan ukrain sidoo kale lagu taakuleyn lahaa sidoo kale waxauu la kulmay haweeney dabcan waa haweenka halkaasi ku sugan oo cunakaris u sameynaya dadka aan awoodin ee da-d ah oo guryaha markaasi ku sugan halka kuwa qaaran banaanada loola soo caray si ay madaafiicda ee waddanka ruushka ciidamadooda halkaas ay kusoo tuurayaan mise ku gamadayaan aysan ugu dhicin guryaha qabow daran halkaasi ka socdo iyadoo hadda yurub ay tahay meelaha qabowga ugu daran hadda wakhtiyadan la gaaray ay dabcan dadka hadda ay xamili karin qaarkoodna aysan haysanin mashiinada dabcan guryaha la dhigto kuleelka mis grivin ayaa sidoo kale booqday mid ka mid ah laba iyo labaatan goobood oo ad dabcan oo kuwa qaybta difayska waxa uu dabcan sheegay in dadku ay dabcan qeybahaasi ay xitaa karaysteen iyagoo xiisadaha dabcan ay aada u taagan tahay halka tamartana sidoo kale cariiri ku jirto koronto la-aanta iyadoo guryaha sidoo kale ay hadda shumacyo ay ka shidan yihiin dhegaystayaal waxa uu sheegay in hadda baahi loo qabo sidii taageero joogto ah loogu qaban lahaa looguna fadin lahaa loona caawin lahaa dadka dhibaatada hadda ku jira waddanka ukrain dhegeystayaal uu sheegana in hadda ay tahay dad aada u tiro badan dhibaatada ku habsatay ka mid tahay dadka waayeelada iyo sidoo kale caruurta sida warbixinta ay ku sheegtay qaramada midoobey iyo sidoo kale u n ocha ay iska kaashanayaan waa hagaagi dhegeystayaal bal iminka nankasi aan aadno dabcan warbixino kala duwan ee qaramada midoobeysa qeybteeda u n s r ee idana qorayso halkan saaka adaba warbixintan sidoo kale talow maxay ka hadlaysaa warbixinaya halkan saaka sidoo kale indhihkayga qabanayaan waxay ka tarjumaysaa deeqow deerow cali oo ah aabba leh afar carruur iyo weliba wuxuuna markaasi ku tirsanaa dalagyadiisa iyo weliba xoolihiisa si ay qoysaska u masruuf dabcan ugu masruufo waxyaalaha uga soo goa beertiisa iyo xoolaha balse saddex sano oo lasoo dhaafay oo roobla'aan ka jirtay ayaa sidoo kale baabi'isa noloshiisa mustaqbaleed waxaad beerta waxaad dabcan waxaa beerato waa goolsataa laakiin ma jiraan wax aad markaas goosanayso oo hadda oo aad beeran karayso sida uu asaga ku jiro sida uu asaga leeyahay deerow waa deeqow deerow cali lo-day waxay dhimatay markii ay abaartu bilaabatay sidoo kalena waxaan waaye waa dabcan xoogaa dabcan waxaa iga baxeen xooga ari ah ama iga dhinteen deeqow waxa uu iibiyey arigii uu u haray si uu isaga iyo weliba qoysaska ugu sii laabtaan dalka dariska ah kenya oo ay markaas ay gaaraan xeryaha qaxootida dhadhaab halkaas oo ay ku heli karaan xoogaa gargaar ah waa sida deeqow halka warbixinta looga diyaariya dhegeystayaal wax aan la imid ma jiran halkan oo ka ahayn carruurtayda macaluul ayaa ka jirta soomaaliya iyadoo dalalka uu la dala dhacayo abaartii ugu darneed ee soo martay muddo afartan sano ah guuldarradii afar xilli roobeedkii labaad ee sanah ee sano ee lasoo dhaafay oo ugu sii darneed saamayntii isbeddelka cimilada ayaa sababtay heerka gaajo oo aan horey loo arag waxaana ku barakacay ku dhowaad ilaa iyo hal milyan oo qof gudaha dalka tan iyo bishii janaayo ee bishii ama sanadkii lasoo dhaafay sidoo kale eeg soomaalida dabcan soomaaliya waxa uu markaas iminka ka taagan dabcan guryahoodii iyagoo dabcan kasoo baxayan kasoo raadsanayaan cunno biyo iyo weliba gargaar iyadoo abaaruhu sii kordhayaan abaarta dabadheeraatay oo ay wehelinayso colaadaha socda ayaa inta badan siddeetan kun oo soomaali ah u dirtay ama soo gaartay xeryaha qaxootiyada dhadhaab labadii sane ee lasoo dhaafay iyadoo ilaa iyo afartan kun oo ka mid ah ay yimaadeen sanadkii hore iyadoo xaaladuhu ay sii xumaanayaan iyadoo sidoo kale la saadaalinayo in ay xili roobeedka kale ay baaqdo ayaa la filaya in qoysas badan ay soo gaaraan bilaha soo socda waddankani kenya xeryaha qaxootiyada dhadhaab dad aad u badan ayaa jiidka oo dabcan jiida hore ay ku jiraan oo inta badan doonaya inay soo tillaabaan marka aan dabcan nimid waxaan aad waxaa- waxaan dab- waan- waan ban- waan baqnay oo sh- waa dabc xitaa shay dad sh- oo da- waa shalay dabcan wuxuu leeyahy waa markaan soo gelayay ayaa aad dabcan xoolo waa aad ayaan u ad noogu adkeed howsha ayay tiri khadiija axmed cismaan soddon iyo lix jana waa lix waa soddon iyo lix sano jir iyadoo wadataa sideed caruur oo ay dhashay bishii oktoobar kadib markii lagu qasbay inay xirto maqaacyadii yar oo ay maqaaxi yar ay ku lahayd magaaladaas ee salagle ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya ganacsi ganacsigii way way- dabcan way xidhmeen iyadoo dadku ay ku xa- dabcan ka xa- dabcan ka qaxeen abaartii iyo weliba ammaan darrada ka taagan halkaasi waxaan doonanay inaan wiilashayda yaryar ka ilaaliyo inay qortaan kooxaha hubaysan sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan imaado halkan khadiijo waa hooyo soddon iyo lix sano jir ah oo leh sideed caruur waxayna tagtay dhadhaab bishii oktoobar ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka kadib markii lagu qasbay inay xirto ganacsigeeda soomaaliya ee sababta abaarta owgeed khadiijo waa hooyo sida warbixinada qaar ay tilmaamayaan inay inta badan doonayso inay xaaladda hadda hulka- waddanka ka taagan ee soomaaliya inaysan halkaasi ku sii jiri karin sidoo kalena ku- ay ku sii adkaan- ay ku sii adkaatay in nolosha iyo maciishada dhadhaab yuhanes siyaarwa hayda markaasi qaxootiya u qaabilsan qaramada midoobey ayaa qoysaska dhowaan timid waxay siinayso kaalmo lacageed biyo nadiif ah oo ay cabaan iyo weliba ta- een, ee, waa dhanka heer nadaafadeed sidoo kalena ee, adeegyada lagu ta- lagu talagalay dadka ee aadku nugul sida caruurta iyo weliba nafaqada xumada haysato oo hadda la doonaya inay qaramada midoobey sii xoojiso siina taakulayso warbixinta laakiin kheyraadku waxay inta badan waxay aad ka badatay sida warbixinta la tilmaamayo abaarta socoto iyo sidoo kale saamaynta inka badan laba boqol iyo sod- waa laba boqol iyo soddon kun oo qaxooti iyo weliba magangelyo doon ah oo horey uga- ugu noolaa xeryaha isdaba jooga dabcan ayaa hadda noqonaysa kuwo isdaba jooga oo ka kooban ay ka kooban yihiin xeryooyinka ay soo gaariyaan ee- waa xeryaha qaxootiyada dhadhaabe iyo sidoo kale bulshooyinka ku hareeraysan ee martida loo yahay waxaan keliya u isticmaalaynaa kheyraadka yar ee aan haysanno barnaamijyadeeda waa barnaamijyadeeda ee caadiga ah si aan uga jawaabno xaaladahan ayay tiri marwa kowdon waa dankor sar- waa dabcan sarkaalka ilaalinta bulshada ee unhcr baahida aad bay u sir- iyo aad bay u sarraysaa waxaana ka codsanaynaa deeqbixiyaasha inay bixiyaan dhaqaale dheeraad ah si wax loogu qabto dadka soo qaxayo mar kale soo imaanaya qaxootiyada dhadhaab ee kenya dhadhaab waxay martigelisay qaxootiga waa dabcan qaxootiga soomaaliya in ka badan ilaa iyo soddon sana xuseen ibraahim maxamed wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee yimid kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii hadda oo kash- oo dabcan eh, ka shaq- shaqaale bulsho ahaan wuxuu ka caawinaya dadka cusub si ay u u degaan ama meel loo dejiyo dadkani waxay ku jiraan xaalad adag ayuu yidhi waxaana soo mareen meel aad u fog marka waa inaan isku xilqaamnaa inaan dabcan weydiiyo dabcan waa inaan wax u qabanno dadkan ahaato lacag inaan caddaan siino sidoo kalena aan am- ama aan dhar dad- dadkan aan siino waxaan hayaa waxaan hayaa uu leeyahay qayb ka mid ah lacagtaasi oo aan qorsheynayo inaan u soo iibiyo baco dhegeysta waa sida uu asaga uu ku tegay waa ku sheegay Xushe- waa xuseyne khadiija waxay ka she- dabcan ay sheegtay in ay gacmo furan ku soo dhoweeyeen qaxootiga hore oo ugu noolaa dhadhaab oo ay ku jirto qof ay qaraabo yihiin oo oo dabcan ay u- oo dabcan loogu halkaas lagu soo dhibay loona dhisay hoy laakiin ma haysano cunno iyo hoy iyo weliba musqulo sida ay tiri khadiijo abaaraha iyo weliba colaadaha ay siddeetan kun oo qas- ku qasabtay inay soomaaliya ka cararaan ay u qaxaan xeryaha qaxootiyada dhadhaab oo kenya buuxinta xadka waa xaddhaafka iyo weliba iyo weliba iyo iyo silaan la-aanta nada- dabcan waa raalli ahaada waa buuxinta waxaa halkan waa waxaa halkan uu ka hadlaya dha- qa- qaybaha dadka ka soo qaxaya dadka s- waa dabcan abaarta iyo xaaladaha adag ee waddanka soomaaliya una soo gelaya heryaha qaxootiga dhanaab in halkan ay dadka ka soo qaxayaan amni darre iyo sidoo kale xaaladaha abaar taasi ku keenaysa in inta badan ay ka fiirsadaan sidoo kale soo galaan g- dhinaca waddanka laakiin waxaa hadda sidoo kale iminkan sababka hore loogu jira sidii taxadar iyo weliba dhanka nadaafadda ee gacan looga geysan lahaa d- dabcan cudurka eh, dabcan calooleedka dif- eh, da- ama daacuunka iyadoo uu ku dhowaad shan boqol oo xaaladood iminka laga soo sheegay tan iyo dhammaadkii oktoobar gaar ah waa qaar ka badan waa qaar badan oo ka mid ah ee caruur ay u badan yihiin dhibaatada hadda ay soo wajahayso dadka iyadoo bilahan dhegeystayaal disembar iyo bishaynu soo kasoo gudbin novembar ee daacun calooleeda soo tibinayay ayaa hadda la doonaya in wax badan laga qabto dhanka nadaafadda unsr waxay la- dabcan la shaqaynaysaa howlwadanayaasha caafimaadka si ay u dhisto xarumo kale oo lagu daaweeyo daacuunka si loo kordhiyo helitaanka daryeel caafimaad laakiin yaraanta margel dabcan maalgelinta ayaa caqabad markaas ku ah jawaabta deg deg ah la doonayo in wax laga qabto unsr waxay heshay kala badh ka mid ah waxa ay u baahan tahay si wax looga qabto dhibaatooyinka abaareed ee saameysay guud ahaan gobolka geeska afrika waxaan si deg deg ah ula ba- dabcan uga baahannahay boco teendho iyo weliba agab kale oo lagu talagalay qaxootiga ee dadka cusub waxaan sidoo kale u baahannahay daawooyin sahaayo caafimaad iyo weliba shaqaale caafimaad oo badan waxaana u baahannahay agab gargaarka as-aasiga ah sida qalabka jikada ah buustayaal j- dabcan jirkanaa waa jirka- waa dabcan jirkanada ama cagaga dhegaysal biyaha lagu dhaansado saabuun xirmooyinka nadaafadda dum- iyo weliba buus- dabcan eh, marooyinkan eh, dabcan nadaafadda ee dumarka ayay tiri maada dhegaystayaal oo halkaasi kaga hadlaysay una baahan in si deg deg ah gargaar xooggan loogu soo fiidiyo gacanna looga geysto xaaladaha adag ee hadda waddanka soomaaliya ka taagan dadkan ay ka soo qaxayaan iyagoo raadinaya kaalmo dhegaystayaal isla arrimahaas ayaan dhegeystayaal ku guda jirnay arrimaha qaxootiyada bal eh, sidoo kale waxay warbixinta halkan kaga hadlaysaa tirada rasmiga ah iyo weliba waxyaalaha hadda loo baahan yahay lacagta inkastoo dhowaan ee hoos u dhac ku yimid hawl dabcan xawliga dadka maalinlaha ee imaanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab yuhani siyaar hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga iyo weliba howlga- waa waa howlwadanada dhadhaab waxay qiyaaseen in ilaa iyo afar iyo labaatan kun oo qof ay yimaadeen tan iyo dhammaadkii sebteembar ilaa iyo sanadka labada kun laba iyo labaatanka Di- disembar dhammaadkeeda bulshooyinka deegaanka weliba qaxootiga hore ugu noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa si deeqsinimo leh ugu soo dhoweeyey qaxootiga cusub waxayna eh, la qaybsanayaan agabka yar ay haystaan meel ka- meel ku filan oo ay ku ku lahayeen xerooyinka oo dadka cusub ay ku hoydaan ayaa g- dabcan durbaba la aas-aasay taasoo ku qasab dabcan inta badan qasbaysa in gargaar deg deg ah dadka ay iska aruurinayaan iyadoo dadka loo gargaarayo iyadoo sidoo kale kaalmo kala duwan loo dirayo dadka hay-adaha qaramada midoobay ee halkaasi ka howlgala dhegaystayaal fayodhowrka ay qayb markaasi ka tahay iyadoo adag tahay wax kaqabashada dhegeystayaal daacuunka dilaacay iyo weliba saameynta qaxootiga ee bulshooyinka martida loo yahay in ka badan ilaa iyo saddex boqol iyo konton xaaladood ayaa la- dabcan la aqoonsaday mase lasoo tibay tan iyo dhammaadkii bilihii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal mid ka mid ah aaga oo dhowaan eh, dabcan ay booqdeen kooxaha unhcr qoysaska ayaa waxay martigeliyeen ilaa iyo siddeed iyo labaatan qof kuwaasoo siddeed ka mid ah uu horey u qabtay Cal- dabcan caluulka waa xanuunada xarumaha daaweynta waxay u baahan yihiin shaqaale dheeraad ah iyo weliba sahay si ay wax uga caabiyaan xakamaynta faafinta cudurka ama faafi- waa faafitaanka cudurka ama cudurrada dhegeystayaal sida ay tahayba waxaa em- dabcan mahad iska leh howlwadanada caafimaadka faafitaanka daacuunka ay markaasi hoos u dhigeen iyadoo iskaashi xoogan ay la- dabcan la qaateen dowladda dhexe si kastaba ahba hatee waxaan ka walaacsannahay khatarada inay sii socdaan iyo weliba caabuqyada kale unsr waxay dadka cusub ee dhadhaab ku cus- dabcan siinaysaa biyo nadiif ah oo ay cabbaan iyo weliba in la- la gaarsiiyo meelo ka baxsan xeryaha waxaana sidoo kale bixinayaan adeegyada ilaalinta bar- dabcan bartilmaameedka ah ee kuwa aadka ugu nugul si wax loogu qabto looguna hubiyo baahidooda lo- ee sidoo kale loo daboolo caruurta ay ho- dabcan hayso nafaqo xumida ayaa la barayaa waa dabcan la baarayaa waxaana la dhigayaa xarumaha ah, dabcan xasilinta ah ee wax looga qaban wax looga qaban karayo dhegeystayaal waxaana socdaa qorshayaal lagu xoojinaya gargaarka unibah in la siiyo agab kale oo gargaar ah asaasi ah oo ay ku jiraan xirmooyinka ee dabcan inta badan loogu talagala dumarka unib gabdhaha waa suufka dhegeystayaal lamsamarada un s r waxay sidoo kale ka shaqaynaysaa sidii ay u caawin lahayd bulshooyinka martida loo yahay ee ku xiran dhadhaab iyadoo dib loo xaqiijinayo loona hagaajinayo ceelasha riiga ah ama biyaha dhegeystayaal bixinta motoorada ee biyaha unibah iyo qeybaha markaas dhaaminta biyaha annagoo kaashanayna howlwadeennada caafimaadka waxaan samaynaynaa xarumo daaweyn oo dheeri ah si aan u kordhinno helitaanka daryeelka caafimaadka dadka cusub iyo weliba aan ugu diyaargarowno dhacdada kiisas badan oo inta badan daacuunka ka mid tahay ilaahi afar dhibic shan milyan oo kenyaan ah gaar ahaana waqooyiga waqooyi bari ee dalkani kenya ay sidoo kale la daaladhacayaan saameynta abaarta ee dalka ka jirta qoysas badan ayaa la daaladhacayaan cunto yari iyo biyo la-aan aada u daran taasoo laga yaaba inay kasii darto bilaha soo socdo haddii xili roobaadka ee dabcan hadda da-ayo waxba uusan ka qabanin bishii hore ee qoramada midoobey iyo weliba howlwadanada waxay soo saareen baaq lagu talagalay lacag gaaraysa afar boqol toddobaatan laba dhibic lix milyan si loogu suurtogeliyo hay-adaha gargaarka inay wax ka qabtaan hadda iyo sanadkan labada kun laba labaatankas dhammaadkiisa ee disembar soo waa disembar iyo weliba sanadka soo socda inay saameen dabcan ay wax ka qabtaan abaarta kenya ee imikan sii dheeraatay dhegeysta taageero dheeraad ah oo loo baahan yahay ma ahan kenya oo keliya balse waxaan sidoo kale loo baahan yahay soomaaliya etoobiya oo malaayiin qof oo wajahayaan xaalado bini aadim oo aada u daran maadaama roobka sii dabcan weli aysan da-in meelaha qaar goobo qaar gobolada qaar bishii juun iyadoo qayb markaasi ka ah baaqyadii gobolka wax ka qabashada abaarta geeska africa unhcr waxay codsatay lacag gaaraysa koob iyo toban dhibic hal milyan oo loo in markaasi lagu caawiyo in wax looga qabto dad gaaraya laba boqol iyo konton iyo toddoba qof abaaruhu saameeyeen ee kenya ay ku jiraan waa konton iyo waa shan iyo konton qof oo kiisas cusub ah dhegeystaama dad cusub ilaa iyo hadda kalabar dabcan dhaqaalihii loo baahnaa waxaa looga dabcan waxba dabcan waa dhaqaalihii loo baahnaa waxaa looga qaban waxa looga qaban lahaa abaaraha ayaa weli la helin lacagta iyadoo kumanaan qof waa kumanaan qof oo keliya ay soo gaareen intii la filayay kheyraadka badan ayaa si deg deg ah looga baahan yahay in si loo daboolo baahida iyo weliba korarka sixirka waa sixir bararka dhegeystayaal iyo xaaladaha adag ee la doonaya in laga caabiyo bixinta kaalmada ilaalinta iyo nadaafadda dhegeystayaal sidii dadka wax loogu qaban lahaa looguna badbaadin lahaa abaarta xoogan ee waddanka geeska africa ka haysato sida warbixinta qaramada midoobay ay ku tilmaamayso waxay hadda sheegaysaa kalabar lacagtaas inaysan soo dhicin balse lacagaha inta badan loogu talagalay qaramada midoobay qeybta qaxootiga in hadda la doonaya in lagu taakuleeyo sidoo kale wax loogu qabto dadka martida ah dabcan loo yahay waana waa gobolka waqooyi bari dabcan oola jeedaane in ay wax badan loogu qaban doono sidoo kalena lagu dabooli doono abaaraha iyo roobabkii welida la sugay inay da-aan oo weli aan di'in wataywaliyo iminkan iyo golada dhegeysanayna soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana islaamiya college islaamiya college waxa uu dabcan uu ka tirsan yahay guddiga markaas ama kolejyada farsamada ee dalkani kenya uu ka diiwaan geshan yahay dhegeystayaal tivet kuwa loo yaqaano islaamiya college wuxuu bixiya koosaska diploma iyo sidoo kale certificateska business studies development studies information communication technology i c t waxaa loo yaqaana dhegeysa literacy ama koosaska luqadaha ingiliishka iswaxiliga carabiga frenchka iyo sidoo kale luqadaha sign language dabcan tilmaa luqadaha ishaarada ayuu sidoo kale bixiyaa fiisaska waa fiis lacagta qarashaadka waa mid ay waalidiinta ay awoodi karaan sidoo kalena iyar iyar ama installment waxaa loo yaqaano dadka ay ku bixin karayaan waxaa la doonaya dadka hadda inay ka faa'iidaystaan sidoo kalena ay iska diiwaangeliyaan qayb ay ka noqdaan ama caruurtooda ay halkaasi geeyaan si waxbarashada oo tayo leh halkaas oga helaan islaamiya college kollegekan wuxuu xiray- waxuu xiriir markaasi la leeyahay wada shaqayn ah kemu kenya methodist university dhegeystayaal oo ayadana bixiso leadership and professional waa professional management uh, business management waa hospitality and touri- tourism haya and pt therapy international computer digital literacy haddaba isdiiwaangelinta dhegeystayaal way socotaa qof waliba waxaa laga codsanayaa in hadda ay ka qayb qaadato Eh, ilaa iyo labada toddobada ay socotaa dhegeystayaal isdiiwaangelinta Ee, bisha soo socoto labada kun laba- waa saddex iyo labaatanka janaayo fasalka wuxuu bilaabanayaa sagaalka bisha koowaad ee janaayo dhegeysa labada kun saddex iyo labaatanka qoosaska dhegeysa imtixaanada waxaa qaadaya nek iyo sidoo kale kemu cidda cid waliba siday u qaadato ama u xulato waxaa laga codsanaya cid waliba inay hadda dalban karato gabdho iyo wiilalba inay dalban karaan lasoo dhaweyna dhegeystayaal labaatanka ugu hore ee ardayda waxaa noqonayaa in discount loogu samayn doono boqolkiiba labaatan discount ah islaamiya samayn doono waa sida waalidiinta ay usoo kala horumaraan ama sidoo kale carruurtooda ula soo horumaraane twenty percent boqolkiiba alle- waxaa leeyahay labaatanka culiga u hore ayaa labaatan laga dabcan laga dhimi doonaa fiiska ama lacagta lacagta mase qarashaadka haddaba islaamiya college wuxuu ku yaalaa wadada dheer ee nangaara dhankaasi wadada off backroad dhegeystayaal ee nairobi islaamiya college waxaa halkaasi xaadir ku ah ku jooga dhegeystayaal macalimiin takasus heer sare ma- jaamiciyiin ah dhegeystayaal oo halkaasi kaa shaafinaya in cunugaada wax si wanaagsan uu kugu barto oo kaalimo wanaagsan uu kasoo geli karo imtixaanadiisa iyo weliba shaqooyin wanaagsan uu ka qaban karo guud ahaan waddanka iyo weliba dibadaha haddii islaamiya uu ka baxo dhegeystayaal maantabo la xiriir lambarkan oo la hadal wax badan macluumaad haddaad u baahan tahay oo doonayso inaad ayaga ay kaaga jaahil bixiyaan lambarka inaad la xiriiraysaa waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow lambarka mar kale aan kugu celi waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow zero seven eighty nine fifty 2171 lambarkaasi la xiriiraysa dhegeystayaal islaamiya college si wax badan macluumaad fara badan aad ooga ogaato lambarkaasi la xiriir dhegeystayaal aan kugu sii daray dhegeystayaal een, haddaba ma la socotaa in eh, b- hadda lagu leeyahay fadlan ka qayb qaado oo iska diiwaangeli ama sidoo kale wax uga qabo dadkaada haddaba geeska africa waxaa ka jirta abaartii ugu danaday abid muddo afartan sana ilaa horaantii sanadka labada kun labaiyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga unhcr ee ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysasku ay abaaruhu saameeyeen geeska africa balse unhcr waxay la daala dhacayaan baahida waa baahiyo fara badan ee dadka unhcr ay kaashanaysa shirarka waa shirka isgaarsiinta waa shirkada raalli ahada isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeysta ma la socota in dhibcahaaga bonga point waxaad ku caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran wax ayaa waxay aada u saamaysay nolosha a- da- a- a- caruurta dadka qaar abaartu waxay baabi'isay ehlada qaraabada iyo dad aad aada u tiro badan ayay kala geysay waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan oo ayagoo baadigoobaya biyo iyo baad iyo hoy qaarna ay magaalada soo galeen oo xita- xitaa ay la qabsan laayihiin dhegeysi waad caawin kartaa dadkaada qoysaskaada ehladaada qaraabadaada haddaba hadday kugu adag tahay oo sidoo kale aad leedahay lacag kama hayo oo dadkayga wax ugu qabto waxaa lagu leeyahay keliya in yar oo adeegso oo ku- ku dir ee, dhibcahaaga bonga point si dadkaad wax ugu qabato dhegeystayaal waana dhibcaha bonga point ee safaricom haddaba sidee u adeegsanaysaa waxaa lagu leeyahay haddaba waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix hash ama afar gees ama star one two six hashaad qaraacaysaa kadibna lamba two ayaad kusii dhufanaysaa waxaa kuu soo baxaya lipana bonga point lipana bonga point markaad ku dhufato waxaa haddana kuu soo baxaya bay bill bonga dhegeystayaal waa bay waa bay bonga waa b- waa p- waa waa pay bill ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa kusii dhufanaysaa lambarka soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed thirty two ninety three seventy eight aad ku dhufanaysaa dhegeystayaal kadibna okay aa kusii dhufanaysaa account name ayaa geli lagu leeyahay waxaad gelinaysaa star f m kadibna okay aad kusii dhufanaysaa kadib waxaad gelinaysaa intaad doonaysa dhibcahaaga inaad geliso waad ku dhufanaysaa waxaad gelinaysaa boqol labaatan konton cid waliba waxay doonto ayuu gelin karaa kadibna okay ayuu kusii dhufanayaa kadibna biinkaada sirta ah qarsoodiga ku ah ayaad ku dhufanaysaa kadibna ok ayaad ku dhufanaysaa islama markiiba fariin ayaa kuu soo dhicaysa waxna waa kaqawaa ka qayb qaadatay waxna dad baad u tartay dhegeystayaal waa inta keliya laga doonaya inaa maanta dadkeenna ehladeenna qaraabadeenna iyo weliba kuwa qo- gobolka waqooyi bari maanta ku sugan inaan mar waxaas wa- dabcan waxa ugu qabanno uguna tarno dhibcaha bonga point dhegeysan weliba khaasatan geeska africa dhegeysan maxaa sugaysaa ku dhufo star one two six hash ama xidig hal laba lix afar geys kadibna lipa bonga point kadibna baybil kusii dhufo geli lambarkan thirty two soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed thirty two ninety three seventy eight kadibna account numberka kusii dhufanaysa star f m ayaad qoraysaa kadibna ok ku dhufanaysaa geli dhibcaha waxaad gelinaysaa boqol labaatan intaad dogonto adiga kadibna ok kadibna binkaada geli sirta ku ah kadibna ok ku dhufo kadibna messajaa kuu soo dhacaya waa intaasoo keliya fadlan maantaan u garan fadlan ku diq dhibcaha bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda un sr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba oo hadda cid weliba laga doonayo in ay intaan dabcan waxaan ugu qabanno dadkeenna waxaan u tarno wakhtigan ayaa la jooga dhegeystayaal wakhti kale ha sugin si dadkaada waxa ugu qabato aana deeq ama gargaar aada u siiso dhegeystayaal maanta ayaan fursad haysanaa maxaan sugaynaa aan ka qayb qaadano saaxiibayaal waad mahadsantihiin mar waliba sida quruxda badan aad la socotaan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal maalin weliba ee dhegeystayaal saakana diirada ku saareen arrimaha gargaarkeeda iyo bini-aadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal bal intaan qodobo kale dhegeystayaal aan si qodobada kale markaasi qaramada midoobey ay soo diyaariyeen bal aan fiirino abaarta daran ee weliba iminkan aadka looga hadlayo ee xaaladaha iyo weliba cunniyarida iyo weliba dhibaatada iminkan ay aadka wajahayaan caruurta yaryar ee soomaaliya warbixin dabcan isbuuciina soo dhaafnay la soo saaray ayaa hadda indhahayga qabanayaan dhegeystayaal oo ka turjumaysa kaga hadlaysa xaaladaha ee deg deg ee dhanka qaramada midoobey qaybta unisef ay soo saarayso da- dabcan da- daadadka raalli ahaade waxaa hadda dabcan ay sheegaysaa in heer qaran iyo weliba heer deegaan iyo weliba kor- ku- gargaarka bini-aadinimada ee ku aadan wax kaqabashada saameynta abaarta ugu daran uguna ugu dar- uguna darneed abid ee soo marta taariikhda ee dhowey soomaaliya ayaa kahor ayaa ka hortagtay in laga gudbo heerka macluusha ilaa iyo hadda xaaladaha weli aad ay u si- halis u yihiin ama halis u tahay si kastaba ha ahaatee gargaarka bini-aadinimada waa in la markaasi la joogteeyaa muddo kadib lana xoojiyaa maadaama macluusha tahay suurtagalnimo xoogan na gelin karto bilaha soo socda ibriil sida warbixinada horaana ku maqsh- aad dabcan aad ku maqlayseen tanna way sii xoojinaysaa ibriil ilaa iyo juun labada kun saddex iyo labaatanka wixii ka dambeeya haddii aan gargaar aan la joogtinin in roobabkii ibriil ilaa iyo juun saddex iyo labaatanka iminkan aan laisku halayn karin sida ay saadaalinayso kor u qaadista gargaarka biniaadinimada yaa waqtigan sidii waqti waqtigan hadda la joogay iyo wadajirka loo doonayo ayaa markaas iminkan j- ay doonayaan in ay eh, eh, ku- ay ku jiraan awoodaha soomaaliya ayay ka hortegidda cunayarida iyo weliba nafaqa ba-an ay markaasi ga- ay inta badan u keentay caruurta wejiga shanaad ee caruurta ka turjumayso waxay kaga hadlaysaa laga bilaabo oktoobar ee dabcan sanadaha soo socda sanadkan een, sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka ilaa intay ku eg tahay waa hol- waa dabcan waa qaybta howlgelinta biniaadinimada waxay gaarayaan ilaa iyo lix dhibic sideed milyan oo qof oo gargaar naf biniaad- naf badbaadin ah u baahan ayaa markaasi lagu yiri bayaan markaasi ka soo baxay qaramada midoobey qaybta markaasi hayada qar- waa waa aadam cabdulmawla hay-adda qaramada midoobey socdaalka ee ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaxo- ee qaxo- ee xogayaha guud ee qaramada midoobey iskudubaha iyo weliba ho- ee isku- waa gargaarka biniaadinimada ee soomaaliya saadaasha ee horey markaad fiiriso macluusha ee bilihii abriil octoobar ee dabcan waa bilihii lasoo dhaafay raalli ahaadee octoobar ee sanadkan labada kun labaiy labaatankii disembar oo hadda markaasi gebagaba ah dhi- labada kun labaiy labaatanka ee soo food saartay beeraleyda reemiyiga ah ee ku nool degmooyinka baydhabo iyo burxakaba iyo dadka markaasi ka barakacay magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaan weli markaasi dhaqan gelin ee- balse dhibaatada ho- hoose ayaa ma aysan eh, soo hagaagin waxaana xitaa si ku meel gaar ah loo habaajin karaa natiijada markaasi si si wax loogu qabto dhibaatooyinka xunxun ee hadda laga cabsi qabo marka la gaaro ee la eego saddex iyo tobanka disembar eh, dabcan warbixinta markay soo baxday a p waa i p c falanqaynta isla dadka ayaa weli markaasi ku- ku kala aragti duwan dadka nugul iyadoo barakacayaasha muqdisho iyo ku biraan safafka hore xaaladaha daba dheeraaday iyadoo kuwa ka daran ay keenayaan dhimasho ka badan kuwii caadiga ahaa dhimashada xad dhaafka ah waxaana sii socotaa iminkan in ay haddii aan kaalmada aan la sii korinin sidoo kale waxaan looga qabanin inay waxyaalo fara badan ay mugdi karin karaan muhiimka iyo ajendaha iyo qorshaha laga leeyahay ay tahay in mustaqbalka fog arrintan iminka laga yeesha doodeeda iyo kulankeeda haddii xitaa aan markaas lagu dhawaaqin macluusha xaaladahan hadda taagan oo aad markaas u naxdinta leh ayuu yidhi cabdilmawla baaxadda iyo weliba darnaanta xaaladaha deg dega ayaa kasii dari karaysa iyadoo barakacayaasha uu sii socdo oo sidoo ay sii socto ama ay sii socdaan doonayaanna in ay baydhabo buurhakaba iyo muqdisho ay dadka kusii kala qulqulayaan qiimaha cuntada iyo weliba biyaha ayaa weli ah mid markaas aada u soreeya dadka aysan goyn karin xamili karin nusqaamaha muhiimka ah ayaa waxay ka mid tahay dabcan qabashada ayaa weli taagan maadaama roobabka hadda da ay ahaayeen kuwa liita oo aan ku filnayn dadka beeralayda iyo sidoo kale dadka xolodhaqantada qaabka filcilinta buuxinta iyo weliba ilaha markaas laga rabay sidai wax looga qaban karo beeralayda xoolaha iyo xolodhaqatada dhammaan tilmaamayaasha waxay tilmaamayaan in hal dabcan gunaanad oo keliya ay noqon karayso waa in gargaar biniaadinimo ah la joogteeyo lana wanaajiyo si looga hortegi karo khasaaraha kale oo nafeed iyo weliba rafaad kale in dadka ay dhibaat ay dabcan ay la kulmaan waa halka keliya xal ilaa muddada labada kun saddex labaatanka keliya looga gaari karo loogana gudubi karo tirada dadka ay saamaysay abaarta soomaaliya ayaa inka badan laba jibaarmatay sanadkan labada kun labaiyo labaatanka iyadoo bishii janaayo dabcan ay ahayd saddex dhibic waa bishii aynu soo dhaaf waa sanadkii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal labada kun labaa labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo dabayaaqadii sanadkaynu kasoo gudubnay disembar iyo horaantii sanadkan dhegeystayaal bilihii koowaad saddex dhibic laba milyan oo qof iyadoo bisha oktoobar ay sanadkan dhegeystayaal sare usii kacday gaartana ilaa iyo sideed milyan iyadoo baahida daran ay ay si siman dhammaan u wada wajahayaan dadka ku wada sugan waddanka soomaaliya barakaca ka dhashay abaarta ayaa kor u kacday in ka badan shan laba markii loo fiiray shan jibaar ilaa iyo ku dhowaad hal dhibic saddex milyan oo qof oo isla muddadaasi ayaa sare usii kacday iyadoo macluusha laga hortegay xilligaa sina ay ahayd la doonaya xilligan in laga hortego siddeed dhibic saddex milyan oo qof ayaa la filayaa inay soo wajahdo xiisad kale oo wejiga saddexaad ama heerka kasii darnaan karto cuniyarada inta udhexaysa bilaha labada kun saddex iyo labaatanka abriil iyo juun oo ay ku jiraan in ka badan toddoba boqol oo qof oo soo wajahday xaalado macluul ah ama musiiba iyadoo ay jirto hoosu dhac la filayo inay gargaarka biniaadinimada taasi ugu wacan tahay hiritaanka dhaqaale xadidan iyadoo soomaaliya ay ku jirto dabcan xilligeedii shanaad ee isku xirta waa isku xirta waa isku xigta ee roobabka waa roob yarida iyo roobabkii caadiga ahaa ee la saadaalinayay bilaha abriil junaayo juun ka baahida soomaaliya ee ka dhan waxay sii jiri doontaa wixii ka dambeeya bartamaha waa labada kun saddex iyo labaatanka ilaa iyo labada kun iyo afar iyo labaatanka sida warbixinta ay sheegayso qorshaha ka jawaab celinta barnaamijkan soomaaliya labada kun laba iyo labaatanka h r b kaasoo doonayo in laba dhibic laba toddoba bilyan oo loo doonayo in lagu daboolo baahiyada toddoba dhibic lix milyan oo qofna ay hoos udhac xoogan ku timid muddooyinkii ugu dambeysay hal bilyan markii loo fiiriyo marka la eego saddex iyo tobankii warbixinta lasoo saaray ee kadib ay ku falanqeeyeen qaabka iminkan ku habboon iyo weliba sida looga falcelin karo nidaamka casriga ah loo adeegsan karo waxaana dabcan inta badan ay sheegayaan in deeqbixiyaasha iyo weliba kuwa u danqanayo iyo weliba kuwa markaasi saamiga ah inta badan ee la doonayo qaramada midoo qaybteeda kaga jiraan ay doonayaan iyo ballamadii in sidoo kale ugu soo gunaanoodo sidii wax looga qaban lahaa sida uu ku yiri cabdilmawla waxaa si wada jir aan oga hortegaynaa macluushan inkastoo si kumeel gaar ay hadda weli aan ugu guda jirno weli lacagihiina ayna noo soo ilaanin wuxuu leeyahay waxaan kaalinteena iyo awooddeeda aan ku hubin doonaa in wax waliba aan ka hortegi doonno qaabkeeda nidaamkeena aan u adeegsan doonno dadka si ay u helaan aga baxaana macluusha iyo weliba baahida faraha badan ee inta badan dadka barakacayaasha iyo guud ahaan toddobada dhibic siddeed milyan oo qof oo hadda u baahan gargaar dhegeystayaal tiro fara badan oo lacag ah oo la sheegay in wax loogu qaban karo loogana gudbi karo marxaladaha ee weliba wakhtiga long term plan waxaa loo yaqaana dhegeystayaal war qorashaha fog ee labada kun saddex iyo labaatanka ilaa iyo horaanta labada kun afar iyo labaatanka waxaa leeyahay in qarashaad ay ku filan ay ku bixi karto kuna gaari karto laguna taakulayn karo lacag gaaraysa laba dhibic toddoba waa laba waa laba dhibic laba waa laba dhibic laba toddoba bilyan oo lacagta dollarka maraykanka taasu inta badan kaafin karto sida warbixinta iyo weliba khubarada ay ku daraaseeyeen kuna ogaadeen in xaaladda hadda ay tahay mid laga doonaya in wax laga qabto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga goor dhow warkii aad maqli doontaan ee tobankii barqanimo laakiin dhegeystayaal mar kale aan kugu celiyo haddaba waxaa lagu leeyahay fadlan haddii aad u baahan tahay inaad dadkaada caabiso dadkaada doonayso inaad garab siiso fadlan waxaa lagu leeyahay hadda maanta wa ayaa ku joogtaa wa- tale ay ku joogtaa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareed ee abid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan labada kun laba iyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga unhcr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si si ay dadka abaaruhu saameeyeen u siiyaan gargaar qoysasku abaartu saamaysay unhcr waxay hadda la daaladhacayaan sidii arrimahan lagu soo afyari lahaa unhcr waxay kaashanaysaa shirkadda isgaarinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaarta dhegeysta ma la socota in dhibcaha bonga point aad ku caawin karto qoysaska abaartu saamaysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxay aada u saamaysay nolosha caruurta dadka qaar iyo hooye iyo weliba walaal inta badan dhibaato xoogay ku keentay waxayna dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy dhegeysta waa caawin kartaa dadkaada qoysaskaada ee abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaga bonga point ee safaricom fadlan maantaba ku deeqa lagu leeyahay adigoo qaraacaya xidig hal laba lix afar gees kadibna ku dhufa lipana bonga point kadibna kusii dhufo baybil waxaa sii adeysaa kadibna bonga point lambarka ku dhufo saddex laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed thirty two ninety three seventy eight aad ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaya lagu leeyahay markaad ku dhufato ok aad ku dhufato account name magaca account geli lagu leeyahay waxaad gelinaysaa star f m star s t a r f m ayaad gelinaysaa dhegeyste kadibna waxaad kus- een, kus- okeed kusii dhufanaysaa waxaa lagu leeyahay imisaad doonaysaa dhibcahaga bonga point inaad dadkaada qo- dadkaada aad ku deeqdo abaaruhu saameeyeen waxaad ku dhufanaysaa boqol laba boqol konton qof waliba tabartiisa kun laba kun toban kun labaatan kun oo dhibcaha bonga point dhegeysta lacag kaash ma aha dhibcahaga bonga point ee laga hadlaya ee ku kaydsamay ama ku aru- ku aruurmay dhegeystayaal ogsoonow haddaba dhibcahaaga bonga points ogow ayadana way dhacaysaa sanadkan way kaa dhacaysaa haddii aad ad- adeegsanin mise waxba aad ku qabsanin way kaa dhacayaan oo sanadka cusub haddana zero aad ka bilaabaysaa hadda waxa lagu leeyahy wax kaga qabso ama wax dadka ku deeq mise adiga wax ku qabso kadibna markaad geliso lacagtaasi dhibcaha bonga point waxaa kusii dhufanaysa okay kadibna dhibcaha waxaa lagu leeyahay eh, waxaa lagu leeyahay pinkaada ama eh, lambarkaada qarsoodiga geli kadibna okay ku dhufo waad ku dhufanaysaa kadibna fariin ayaad ku soo dhicaysaa saaxiibayaal fadlan ku diiq dhibcahaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda unhcr waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba cid waliba laga doonayo hadda inay markaasi taakulayn iyo taageero ay siiso si dad badan wax loogu qabto dhegeystayaal aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin meel walbaa joogtaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibada ku sugan maneera sagaashan toddoba dhibic saddex waa raalli hadda waa toddobaatan iyo shan waa toddobaatan waa sagaashan sagaal shan iyo toddoba dhibic shan Eh, mandheera beled xaawo suufta raamu banisa lafey waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysaa saaxiibada wajeer iyo habasweyne iyo hareeraheeda sagaashan toddoba dhibic saddex halkaa saaxiibada nairobi iyo nawaaxigeeda ay naga dhegeysanayaan hal ibir shan dhibic sagaal saaxiibada gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiga masalaani tanariva waxay naga dhegeysanayaan dhegeysaan sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa ku sugan balambala madogaashi meru iyo isyelo ay naga dhegeysanayaan hal ibir laba dhibic saddex saaxiibada mombasa iyo nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayaan hal ibir saddex dhibic saddex waa hal ibir saddex dhibic shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari maalinta barito ayaa ballan inoo ah dhegeystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo saaxiibeela shukran